الرحمن الرحيم dhegaystayaal kusoo dhowaada shabakada islaamiga ah ee addacwa dcom waxaan idiin soo gudbinaynaa muxaadarooyin ciwaankooda uu yahay alkufru biاdaaquut lifadiilat sheekh moxamed axmed roble abu ramla raximah اllahu tacaala dhegaysi wacan in sha allah wjazakum اllahu khayra نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد allah subxaanahu wa tacaala ayaanu ka kaalmo dalbayna awalan waxaan ka warrami doonaa haddii allah yidhaahdo saddex masalo masalada ugu horeydaa waxa weeyaan aliimaanu billah taas middaa la xiriirta oo ayada qeyb kamid a yani noqonaysa ama masalada labaad ah waxa weeyaan walkufru bidaaquut daaquudka oo lagu kufriyo arrinta saddexaad waxa weeyaan dadka mushrikiinta ah wilaayada la siinayo sida laay tahay arrinteedu waa mushrikiinta xiriirka iyo muwaalaadka lala leeyahay ayadoo laga yaabo masalada ugu dambayda inay aada ugu dheeraado kolka haddii ilaah yidhahda inta kale aan soo gaabiyo marka waa saddex masalo oo nolosha maanta jirta aada u khusayda qofkii yani doonaya inuu tacliiqiyo ha dhagaysto haddii rabbi qadaro subxaanahu wa tacaala dadka ayagu xumaanta jecel oo masaa'ilka noocaana in laga hadlo aan jeclayna ha dhagaysteen si aysan loo aan loogu soo sheekayn oo waxay sheegi lahaayeen ay u ogaadaan ha iska maqleen ilaa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdeen maxaa laga sheega meesha inta derbiyada warwareegaan iska dhagaysta si war aad sheegtaan aanan u weynin waayo waa masaa'il aada u dhib badan oo adinka idin khuseeya nolosha maantana aada u taabanaya waxaan intaa uga horeynayaa hal masalo oo aanan iyada aada uga warramayn masaladaasi waxa weeyaan waayahan dambe waxaa jirta marka la aadayo dalalka carabta qaarkood khaasatan meelaha lagu magacaabay sacuudiga iyo waxa lamidka ah dumarku keligood ma galaan ayadoo nimanka halkaa ka taliya aysan diin ula jeedin oo naagtay ayagu rabaan ay keligood dhoobsadaan sida kuwa booyaaska u shaqeeya oo kale xaramka ilaahay gaala hadday rabaan way geeyaan diin ulama jeedaan naagtu waa inay maxram wadataa maxramka walaalkeed lama rabo qof kale lama rabo nin qadiyadaas ayadaa markii si looga gudbo waayaha waxaa bilowday dumarna niman qabaan oo jooga meelaha khaliidka lagu sheegayo oo ka shaqeeya in niman halkan inta ku mehersadaan kaxeeyaan waa waa guursanayaan warqadaa loo samaynaya qaali baa la tegayaa sagaal iyo labaatan beenood baa la marin masalada ayadaa diintuma qabto ilaahayna ka xisooda subxaana wa tacaala hadda ninkiiyo naagta inay isfuraan baa laga baqay awalba waa isfurayeen ma isfurtaan ma hadda furin yaryah ayadoon yani la kala xirin baa saacad walba dalaa gacanta lagu hayaa midda kale qofku waa inuu ilahay ka cabsado waxaa laga cabanaya markii hore war habluhu yaysan keligood safrin inay keligood safraan baa lagaasay taasaa khayr badneed marxalad kaloo dhib badan baa timid waa meeqa beenood imise waxyaalood baaisa la gelaya ilahay ayaan lagu been abuuranin nimanka yani safaahooyinka safaahooyinka waa safaaradaha waxaa lagu la yidhahdo dabaalada ah ma yaqaanin diin iyo qawaaniin midnaba waxaa laga yaabaa haweenta haddii u kaxaynayo walaalkeed la dhashay inay u diidaan fiisada oo ay yidhahdeen ninkii ku qabe waynu noqdaa hadday qadiyadaas oo kala timaado hadduu warqad u sameeyo beenbeen oo nooca ayagoo ugeeyo isagoo maxramkeedii ah dariiq weeyaan laakiin siyaalaha kale ilahay ha laga xisoodo subxaana wa tacaala yaan ilahay agtiisa dhibaato weyn la geysanin dadka islaamka rabbi ka cabsada aan usoo gudba marka masaa'ilkaan doonaya inaan ka warramo allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa manaselka wuxuu ku yidhi walaqad bacatnaa fi kuli ummati rasuula an icbudu llaha wajtanibu daaguut waxa ugu horeeya ee allah ou bani aadamka ku waajibiyey axad walbana gaar looga doonayaa waa laba masalo waxay tahay midda ugu horaysa aliimaanu billah qofku waa inuu alla rumeeyo waxaa ku xiga waa maxay alkufru bidaaquud waa inuu daaquudka ku gaaloobo ilaah qofka taa laga helaya diinu ma aysan gelin iimaanna ma lahan sidau rabbi caddaynaya subxaana wa tacaala rasuul kastee ummad loo diro waxaa lagu odhanayay rabbi caabuda ku dheh dadka daaquudka iyo qurunkana ka durga saasaa ku dheh la odhanayay marka iimaanka allada rumeeyaa waxa weeye in kelimada tawxiidka oo kufriga iyo islaamka kala saarta lagu dhawaaqo carabka looga dhawaaqo qalbiga laga rumeeyo xibnaha looga dhaqmo waayo allah waxau yidhi subxaana wa tacaala balaa man aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsin falahu ajruhu cinda rabbi axadkii rabbigii isu dhiiba markau isu dhiibana camalkiisa wanaajiya alla agtiisa ajri weyn ayuu ku leeyahay ma cabsanayo mana tiiraanyoonayo isdhiibidda runtaa waa iimaan xaqiiqiya oo xaqa in lagaa helo dadka iimaanka laga helo waa dadkau alla u yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat ulaa'ika hum khayru lbariya dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nabiga rumeeyey oo camal saalixa oo hagaagsan la yimid waa makhluuqa ilaahay kuwa ugu khayrka badan leh oo ugu wanaagga badan leh haddaba axad walbow iimaan doondoon iimaanku zacmi ma ahan waxa adigu doontana ma ahan waa wax qalbiga ku jira oo carabka looga dhawaaqo oo xibnaha looga dhaqmo oo noloshaada oo dhan bedelaya faaaminuu billahi wa rasuulih wannuuri aladii anzalnaa waxaad rumaysaan allah iyo rasuulkiisa iyo qur'aanka la idiin soo dejiyey noloshiina ku dhaqa dhaqankiina iyo caqiidadiina iyo akhlaaqdiina iyo aadaabtiina asaga ka dhigta haddaadan qur'aanku sidou yahay ugu dhaqmin iimaan ma lihid daaquudna kuma aadan kufrin axadka aan daaquudka ku kufrinna diin ma haysto marka daaquudka la sheegayaa wuu fara badan yahay oo lagu leeyahay ku gaalooba waxaase ugu waaweyn oo odayaal u ah shan shan ayaa odayaal daaquudka u ah oo ugu waaweyn daaquudkana waxaa la yidhaha wax kasta oo laga amar qaato oo la qadariyo oo la weyneeyo oo rabbi ka sokeeyo in lagu kufriyo taasaa la yidhaha daaquudka marka lagu leeya waa lagu gaaloobay waxa ugu horeeya waa shaydaan marka alla shaydaanka ka hadlaya waxau yidhi ya alam axad ilaykum ya bani aadam anlaa tacbudu shaydaana inahu lakum caduwun mubiin war miyaanan idiin dardaarmin oonan idinkula ballanin oonan idiin sheegin oonan idin amrin bani aadamow inaanan shaydaan caabudin oonan ka amar qaadan oo dhawaataa inuu cadow cad idin yahay oo naarta idinkugu yeehayo wa an icbuduunii haadaa siraada mustaqiim oo alla daba dhigay rabbi keliya oo la caabudo oo wax alla waxaad samaynaysa qur-aanka iyo xadiidka saxiixa laga qaato ayaa dariiqa toosan ah noloshaada qaarkeed haddaad diinta ka qaadatid qaarna aad dimuquraadiyada iyo gaalada ka qaadatid waxaad caabudaa weli waa shaydaane alla ma ahan waxau doonayaa qofka maanta jooga inuu shaydaanka la tashado salaadana uu masaajidka ku dukado suuragal ma ahan daaquudkaa shaydaanka waa midkau alla yidhi ina ashaydaana lakum caduwun faitakiduuhu caduwa rabbina ou yidhi laamla'ana jahannama minka wa minman tabicak adiga iyo waxa ku raac oo dhan jahanaba idinka buuxinaya rabbi waa u ballan qaaday inuu jahanaba ka buuxiyo shaydaan iyo wax raaca wax alla waxa ka amar qaata oo labiska shaydaanku labisa yidhaha labista oo cuntada shaydaanku xun yidhaha cuna oo sida shaydaanku u dhaqan yidhaha u dhaqma jahanaba laga buuxinayaa rabbul ciisa caddeeyey dadka maanta jira agsarkoodu waa caamiliin lishaydaan wazayana lahum ashaydaanu acmaalahum xaaraanta iyo bagsiga oo dhan shaydaankaa u qurxiyey fasadahum cani sabiili fahum laa yahtaduun ribadu waa xaara xalaal shaydaankaa ku yidhi yani qabyaaladu waa xalaal shaydaankaa ku yidhi muslimiinta lama jeclaado shaydaankaa ku yidhi gaalada micin weydiista isu dhiiba shaydaanka ayaa ku yidhi gaaladu cadaaladay bay taqaan ilaahda shaydaankaa ku yidhi dadku shaydaan bay caabudeen siday u badnaadeen marka waxaa halkaa hoos yaalla oo shaydaanka hoos yaalla oo daaquudka ah waa hawada hawadu waa daaquud ay dadku caabudaan afara'ayta man itakada ilaahahu hawaah ma aragtay dadka hawadooda ilaaha ka dhigtay oo wax alla waxa ku soo dhaca yeelaya wax alla waxa adigoo ku soo dhacaya yeelaya ka fiirso waman adallu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah ina allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin yaa ka lumid badan waxa maskaxdiisa ugu sheekayda qofka dhaqan iyo diin ka dhifay hanuun xagga rabbi ka yimid aan haysanin dadka maskaxdooda la tashada oona qur-aanka iyo xadiidka la tashan ilaahay ma hanuuniyo kayrna ma lahan dadka lagu sheegana kuwaa weeye daaquudku markuu kaas yahay oo shaydaan sidaa noo galay midka dambe oo daba yaala waayo waa xaakimka jaa-irkaa oo xagga ka tegay oo diinta islaamka xagga soo dhigtay waxau allah yidhi alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qabli yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquut sirso yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquut waqad umiruu bihi an yakfuruu bihi wayuriidu shaydaan an yudilahum dalaalan baciida haye waxaa la amray inay ku gaaloobaan waxau alla nooga sheekeeyey inay jiraan dad yidhi allah iyo aayaadkiisa iyo rasuulka ayaan rumaynay waxaan rumaynay rusushii horey loo soo diray wixii lagu soo dejiyey daaquudka u xuguntamaya daaquudka u xuguntamaya ummadda maanta aan ku dhex noolnahay amaanu ka midnahay iyo dadka islaamka isku sheegaya oo dhan ilaa man raxima rabbuk yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquud daaquudka inay uxuguntamaan bay doonayaan garta qabiilku waa daaquud loo xuguntamo namadoonada samadoonada iyo waxa loo yaqaano islaawyada ugaasyada kulligood dawaaqid weeye aan ilaahay oqoon kulligood dawaaqiid weeye hadday fadhigaan hadday doona ha caroodeen inaad dawaaqiid ay yihiin ama aad dawaaqiidtiin haddaad joogtaan waxaan idinkugu caddaynayaa ra'yigiinay dadku ku socdaan dagaalama way dagaalamaan wax soo dhaca way soo dhacaan marka wax la kala qaadayan adinkaa laydin keenaa aayad quraan sooma daliishataan carabna ma taqaanaan maxaa laydinku raacsanya ummadda ku kala saartaan hay waxa laydinku raacsanya ummadda ku kala saartaan maxay yihiin hay waa dawaaqiid aan ilaahay shaqa kulahayn diintiisa yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquut axad alla axadka baarlamaanka qayb gala iyo qof kasta oo soo doorta axad gobol laga doorto ama madaxweynena halkaasoo ku jiraa yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquut si aada haw caroodeen jawaasiistu maanta waa inaad ogaataan nin kasta oo doorasho isu diyaarinaya qoladaasoo ku jiraa yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquut waxay doonayaan inay uxukunsamaan daaquudka diinta waan aaminsannahay culumaanu nahay muslimiin baanu nahay tawxiid baan galanoo muwaxidiin baan nahay muwaxid dooranaya goormaa la arkay nin gaal ah goormaa la arkay muwaxid u saxyinayo inuu barlamaan kursi ka helo haye waa muwaxid haye waxa uu la fadhiisanaya shirka mataqaan iyo dadka xulafada la yahay waxa uu ku waramayo yow baabi'inaya nin mus kale oo muslimnimo lagu sheegayo ayuu cayayaa baabi'inaya dadka ku diraya asaguna talow isu qaadaya in alla inta lacagta doorashada ku bixina iyo in alla inta ka qayb gasha waxa la dhiibayo waa mujrimiin ilaahay ka furatoo dawaaqid uxukuntantay sida ha ku bishaaraysteen ninkii ka caroonaya ha ka caroodo annagu carab lacagta carab lacag kama qaadano warqada loo qori maayo oo nala ka goy maayo nin aan ka baqanayno allahayna ma jiro meelaha waxaan aada uga maqlaa maalmaha waxaan doonaynaa inaan tilaab ka qaano ninkaan saan yeelno war wax alla waxa laydaan ordaha keena wax alla waxaad haysaan dawaaqiidda oo dhan isu taga wax alla waxaad haydaan soo daaya waqad umiruu bih an yakfuruu bu alla yidhi waxaa la amray in lagu gaaloobo dawaaqiidda barlamaanada iyo dadka u shaqeeya oo dhan waa dawaaqiid iyo inta maxkamadaha u adeegta iyo inta dawladaha jawaasista oo kulli gaalo weeyaan dawaaqiid ah sidaa ha lagu bishaaraysto nin kastoo arrintaa ku seexo si cad u gaalow waxaa dagaalkii beder muslimiinta garab loo siiyey gaaladana loo jebiyey liyahlika man halaka can bayina wa yaxyaa man xaya can bayina inuu halaagsamo midka halaagsamayaa si cad isagoo xujo ujeeda iyo inuu xaqa qaato midka qaadanaya isagoo xaqa arkaya intaan idin sheegay inay dhawaaqii tahay ilaahay diintiisa caddayday ninkii raacaya caddaan ha u raaco ninkii diidayaana caddaan ha u diido waxay doonayaan buu allah yidhi inay dadka lumiyaan shayaadiintu wayna lumeen lumid fog inay dawaaqiid yihiin waxaa kuugu daliila waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allah waila arasuul ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda marka loo yidhaahdo u kaalaya wixii rabbi soo dejiyey oo loo yidhaahdo u kaalaya rasuulka waxaad arkaysaa munaafiqiintu waa jeesanayaan jeesasha dhab ah way dhaqaaqayaan waxaad ku tidhaahdaa inta baarlamaanada ku jirta wax alla waxa mas-uuliyiin ah islaam ha sheegteen ama yay sheegeen diinta u kaalaya ku dheh qur-aanka aan qaadana ku dheh kaalay aan isku xakunee ku dheh waxay kugu yidhaahdiin arag hogaamiyeyaalka si- siyaasiyiinta ah oo hogaamiye hay-adaha siyaasadda iyo kuwa u dagaalama xukuumooyinka iyo kuwa maanta jiro oo dhan dawaaqiidaa weeyaan aan ilaahay oqon subxaana wa tacaala war rabbi ha laga cabsado war dadka islaamka oo diinta alla qaata ilaahay daaquud waxaa lagu yaqaan qur-aanka u kaalay kaama yeelayo daaquudka kaloo daba yaallaa waxa weeye kaas ayuu shaqaale u yahay waa midka alla yidhi waa nin wax xakumayo oo aan wax ku xakumin qur-aanka ilaahay laga yaabee dawladda u shaqeeya inay diinta doonayso laakiin isagaa doonaya inuu noolaado waman lam yaxkum bimaa anzala allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun qaali kasta oo aan aayad qur-aan wax ku xakumin halkaasuu ku jiraa nin kasta ee boolis ah oon dadka u xidhaya ku xidhin aayad qur-aan halkaasoo ku jiraa nin kasta oo siyaasi ah waa qolada bolayla c i d de halkaasay ku jiraan oo waxa ay xidhayaan amay qabanayaan amay wax ka qorayaan aan aayad qur-aan ku wadin waa fa kaafiriin waa gaalo ilaah baa yidhi waa gaalo qola alla gaalaysiday annagu ma islaami karno masaajidda baa ka buuxeen hadday doonaan ma islaami karno ilaah baa meel cad ka abaaray subxaana wa tacaala waxau kaloo allah yidhi waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum daalimuun dadka aan diinta alle wax ku kala saarin oon wax ku kala hagin waa daalimiin waa daalimiin aan waxaynin la arkaynin axad walbo rabbigaa ka bar subxaana wa tacaala axadka kale daaquudka kale waxa weeye oo afaraad waa axadka cilmiga qeybka taaganaya allah waxau yidhi caalimu lgaybi falaa yudiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuulin fainahu yasluk wa min bayni yadayhi wa min kalfi rasada haye allah waa allaha ku cilmi leh waxa kaybkaa rabbi mooye cid kaleo oguma jirto kaybka alla bisaa garanaya subxaana wa tacaala axadka yidhaha waxa dhici doonaan garanaya waa kuwa wax sixra waa kuwa wax falanfula waa kuwa yidhaahda oliyano malakuutkaan daabacana waa kuwa yidhaha habeenkiibaa wax noo yimaadin waa kuwa yidhaha ruuxaan baa nala shaqaysa dawaaqiid weeye ilaahay wuxuu yidhi waa dawaaqiid caalim lgaybi falaa yudiru calaa gaybi axada waa dawaaqiid waa diinlaawayaal waa dad cunayaal waa dulli darakaadka naarta tegaya waxaynaan la garanayn biyaana la kaga dhigin culumo biyaana la adduunkan waxaa u tashaday nin caalima oo diin sheeganaya oo daaqi shaydaana ah iyo nin madaxa oo shaydaan oo ilaahay oqono yuhuuddu soo maamushay oo yuhuuddu adeegsanayso labadaa qolaasay u tashatay niman magac culamo ku qaraabanaya oo la yidhaha culamaau suu culamadii suu ah oo shayaadiinta aheyd waa culamadii reer banu israa'iil axbaar caalimiin waxay doonaan bay xallidaan waxay doonaanna way xarimaan iyo madax aan ilaahay oqoon oo kulligood looga daliyo baytul aswad allain aqalka madow ee lacnada ku dhacday waa mid meel kale ma jirto rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala axadka shanaad waxa weeye waa qofka yidhi aniga ha lay caabudo ilaah layga dhigto waxa anigu aan idhaahda keliya allah lagu caabudo aayad qur-aan iyo xadiis iyo xagga iska dhig waman yaqul minhum inii ilaahun min duni fadalika najzih kadalika najzi zaalimiin baa la yidhi subxaana wa tacaala fadalika najzihi jahanam bal ufi waman yaqul minhum inii ilaahun min duni fadalika najzihi jahanam axadkii yidhaahda oo dadka ka mid ah mid laga amar qaato la caabudo la qadariyo oo alla ka sukeeyaan ahay jahanabaan ku amaalmarinayaa waa la yidhi dadka daalimiintana saasaan u amaalmarinaa nabadoonadii miyaysan ahayn kuwa la caabudo ra'yiga uu meesha gooyo haddaad diiddo qabiilka waa lagaa saaraya naagta waa laga kaxaysanayaa xoolahaad boolis u kaaga soo diraya waa laga xaraashayaa barita c i d shaydaan oo isaga u shaqeyda kusoo xidhaysa aqalkaan magaalada ka degaysa waa laga xaraashi haye war miyaysan ahayn ilaahyo la caabudo miyaysan ahayn odayaasha qabailku ilaahyo la caabudo waaye ilaahyo la caabudo miyaysan ahayn gobarnadoonada gobolada miyaysan ilaahyo la caabudahayn waa yihiin haye maxal dhiisiyaalka ku dar miyaysan ilaahyo la caabudahayn waa yihiin maxay yihiin oo kale kadalika waman yaqul minhum inii ilaah min duuni jafkau ku garaxaya haye waxau leeyahay naagta anaa kaa furanay waxa uu leeyahay xoolaha anaa kaa dhacaya waxa uu leeyahay anaa sidaa yeelaya adduunka qoraxdana waa kaa qarinaya waa ilaah kaba xoog badan ilaahay ilaahay dadka kuma hindhado qoraxdaan kaa qarinaya isagu waxa uu leeyahay qoraxda maydhaa saari maysid haye qoraxda maydhaa saari maysid ka waran war maxay yihiin ummadda nuocaaso miyaysan dawaaqiid aan ilaahay oqon ahayn waa yihiin xaqiiqadu sidaa weeye haddaba dadka islaamka ahow rabbigiina ka cabsada oo ummadda nuucaasa iska qabta ha ka dhiganina dad mas-uuliyiina oo wax qaban kara ama wax loo sheegan karo waayo ma ahan waxay yihiin ma jiraan waa muslimiin ilaahay ka durugtay subxaana wa tacaala waa inaan sidaa u garanaa allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi markuu nooga sheekaynayo qofka iimaan kale faman yakfur bidaaguuti wa yu'min billah faqad istamsaka bilcurwati lwusaa la fisaama laha ahadka allah rumeeya oo isu dhiiba oo rasuulkiisa ku dayda haye oo daaquudka ku gaalooba wax alla waxa alla ka sukeeya aan ka amar qaadan waxa ay sheegayaan aan yeelin axadkaasu waxa u qabsaday xarig lagu kalsoon yahay oo aan mudgo lahayn wa kalimatu taqwa wa kalimatu tawxiid wa hiya laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah kaas ayuu ku dhegey kaas ayuu ku dhegey miftaaxii jannada ayuu haystaa waxau ku jiraa qoladow allah yidhi subxaanahu wa tacaala aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin udkhuluu jannata antum waaswaajikum tuxbaruun qolada aayaadkeenna rumaysay oo dhab isugu dhiibtay waxaa loo odhanayaa adinkayo haweenkiina ordaha jannada galaa ordaha ku raaxaysta dadkaas ayuu ku jiraa waxau ka mid yahay qoladow allah yidhi afaman yaclamu anamaa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acmaa inamaa yatadakaru ulu lalbaab waxau rabbi noo sheegay dadka wax garanaya oo diinta ku dhaqma iyo dadka ka indhahala miyay sinan yihiin ma sinna ma isu dhawa yaa waansama yaa waxyeela yaa xaqu caloosha u galaa inamaa yatadakaru ulu lalbaab dadka caqligana keliya ayaa waana qaata dadka maanta jooga inaysan caqli lahayn siday u badan yihiin aayadahaasaa laga garanayaa dadka caqligana leeyihiin ma kuwa shaqayso yaqaana ma kuwa ku dadaalo yaqaana sida wax loo jaajuuso sida wax loo khayaano sida qabaa'ilka la ysugu diro maya yeeyihiin ilaahay sagaal sifoo ku sheegay sagaal tilmaamood sagaalkaa tilmaamood mid kamida haddii lagaa waayo caqal basi lagaa laguma arko sawir weynaaday oo dibiga lasi hooyo ukabiixaya ayaa tahay waxaa tahay malahan bal dhegayso tilmaama ilahay bixinayo subxaana wa tacaala aladiina yuufuuna biahdi illah walaa yanquduuna almiifaaq waa kuwa ballanka alle oofinaya oo wixii alla waajib uga dhigay fulinaya oo wixii alla ka xarimay ka tegaya oon ilaahay ballankiisa marnaba burinaynin waa laba tilmaamood saacadna ballanka alle ma buriyaan waajibka ma layacaan xaaraan lama yimaadiin xaqa kama tagaan rasuulka ma khilaafaan sala allahu calayh wasalam labadaa tilmaamood baa lagu yaqaan maxaa kaloo daba yaala waaladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal wayakshawna rabbahum wayakhaafuuna suu'a alxisaab saddex tilmaamood alla ku daray haye waxaa lagu yaqaan bou alla yidhi waxay xariiriyaan wixii alla xariiriya ku yidhi alla waxau yidhi qaraabada xariiriya way xariiriyaan muslimiinta xariiriya way xariiriyaan axkaamta diinta islaamka ha ka kala teginina ee wada xariiriyo ku wada dhaqma way ku wada dhaqmaan wax alla wixii alla wanaajiya yidhi ayay wanaajiyaan haye maxaa daba yaalla wayakhtawna rabbahum rabbi ayay ka cabsadaan wax alla u diiday in lagu dhex arka way ka xisoodaan waxa u daba yaala wayakhaafuuna suu'a alxisaab xisaabka dambe cirib xumadiisa way ka baqaan oo wax naar lagu galo oo lagu cadaabo oo xawka nabiga loogu diido ma sameeyaan waykay dadka maanta jooga arrintaas ballanka alle oofiya wayd hoosta ballankiisa oofiya haye ballanka ha buririnina jahal baan la ballansanaayo saasuu yahay arrintii waa maalintii boonta miidada ugu dhamaystay haye saasuu leey waa sharaynaya wixii alla xariiriya yihi xariiriya waa maxee xariiriya waxaa la yidhi xariiriya intaasoo warqadood ay dawladii dhisay warqadahan haddaan layga hayn waxba layma siinaye intaasoo warqad soo xariiri fayl soo wadageli adoo boorsasay daandadaaninaya meesha imaad wax waa ku siinayaa haye saasaa lagu bedeshay xariirkii wix ilahay kuu diro dhan rabbi baa laga cabsadaa jawaasiis iyo boolisaa laga cabsadaa gaajaa laga cabsadaa iyo cudurro ilaah lagama cabsado xiribxumada dambe oo maanta laga cabsadaa majeerka meelheblaan u dul qaadan karaa meelheblamya xarigkeedu wax daro weeyaane haye wa kaa jeerka laga cabsada kaa wey maanta ka warran ummadda maanta joogta waa waalaha daba dhigay tilmaanta kale oo lixaad ay leeyihiin waaladiina sabaruu ibtigaaa wajhi rabbihim wa aqaamu asalaa wa anfaquu mima rasaqnaahum sira wacalaaniya wayadra'uuna bilxasanaati sayi'a ulaaika lahum cuqbadaan allah darti ayay u sabraan xaaraantay ka sabraan xaqay ku sabraan dhibkay ku sabraan oy u dul qaataan salaada allay wanaajiyaan waa toosiyaan salaada ma dukadaan ee sida yahay u dukadaan ma waa si geesaan loolama jeedo haye waxaa rabbi siiyey wax ka bixiyaan xaggay ku bixiyaan diinta allay ku bixiyaan gaad kuma galaan qabiil kuma taageeraan dagaal u socdo shaydaan haye xaggay ku bixiyaan masaakiinta iyo muslimiinta ayay ku bixiyaan halaanbey kuma bixiyaan diin allay wax u qabtaan ninkii xooga halaanbey bixiy waa kaasu waa dadaaleebay waxa uu ismooday inuu maanta jannadii galay haye low aan dhihi lahay intaan halaanbey maanta bixiya saddex boqol oo kun halkaa wallahi waa la dhigi lahaa laakiin miskiin wax u qabta hal kun ma bixi karaan haye waayo waan soo ogaan meelaha lagu aruuriyo hal hal milyan baa lagu bixiyaa nimanka halkan joogaana meesha tagaa yaa bixiya lacagta soo idinka maahan war ilahay ka baqa subxaana watacaala ma run laysu sheego ma run laysu sheego oo diinta la qaato mase diinta lama rabo waayo ilaahay subxaana watacaala halaysaga tagaa markiisa waxau allah yidhi xumaan marka lagu sameeyo wanaag bay ku bedelaan wayadra'uuna bilxasanati sayi'a ama hadday dambaabaan bay wanaag raacsiiyaan ulaaika lahum cuqbadaan ciribta wanaagsan daarteeda dadka ayaa iskale waa xagge jannaatu cadnin yadkuluunaha waa beer lagu waaro oo janno ah oo ay galayaan bow alla yidhi ayuha almuslimuun miyanan jannada alla doonay dagaalkaasifa iska doondoona waajibka alla fuliya diinta halla yicinina muslimiinta iyo ehelka agoynina xaaraanta isaga taga iyo xaqdarrada oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala liimaan baa lagu helayaa dadka wansamaya oo diintu galayso waa dadka caqligalow alle ka sheekeeyey subxaana wa tacaala laakiin dawaaqiid aan alla shaqa ku lahayn diintiisa may ma laga yaabo marnaba allah subxaana wa tacaala markuu yuhuudda ka sheekaynaya waxau yidhi subxaana wa tacaala bani aadamka maanta jooga shay wegi arag samaacuuna lilkadibi akaaluuna lilsaxti waxay aad u maqli og yihiin oy dhegaysa og yihiin beenta waa b b c saasay uhogayiin saas hal laqaafi maayo saas way dhegta ka siinaa mid walbaaba weliba waa soo qaloocinaya madaxa yaa wax ku dhaafin darteed subxaanaka ya ilaahay samaacuuna lilkadib akaaluuna lilsuxti waxay curi og yihiin oy curid badan yihiin xaaraanta ribada qaadka khamrada darhoogada xoolaha shaydaannimada iyo baktigoo dhan adkaaluun adkaaluun bisuxt isku rid maanta o dhan meelay ka baxeen lama yaqaan haye gabalkoodna dhiig baa loo qaaraamaya waxaana way isku ridayaan war ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala war dadka bani aadamka oo maanta joogaan aragno labadaas sifo oo yuhuudda lagu sheegay aad loogu sifoobay muslimiinta rabbigiinka cabsada oo isaga baxa dhaqanka nuucaasa oo usoo laabta diinta ilaahay war yaan dawaaqiidda noo tarin annaga yaanan dawaaqiidda ilaahaya ka dhiganin dawaaqiidda aan garanna waxay yihiin war daaquud sooma taqaanaan alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaab yu'minuuna biljibti wadaaquud war dadkii la siiyey diinta wax ka mid ah oo ahlu kitaabka ahaa waxay rumeeyeen sixirka iyo daaquudka muslimiinta maanta joogtaana waxay rumaysan tahay sixirka iyo daaquudka wax alla waxa diinta alla ka soo haray in lagu maamulo way rabaan in hore looga qaado way rabaan in wax lagu bixiyo way rabaan maxaa diinta alla lagu diiday sixirka iyo beenta iyo barabagaankana waa la rabaa dadka dawaaqiiddaas u adeega muslimiin maahan ee rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala waxaan u soo gudbayaa baaquudka laftigiisa yani tafsiirkiisa wax ka dhalanaya oo ah nimanka gaalada ah wilaayada lala leeyahay axadkee mushrikiinta ku waafaqa diintooda xagga daahirka oo si kasta ugu dayda oo sidaa u yeela cabsi aw ayuga ka baqanayo amay xoolaha kaa dhacaan amay adiga ku dilaan amay waxoon kugu sameeyaan axadka gaalada isku shabaha oo ku dayda ayuga xafladahu la xaadiraa labiskow la xirtaa siday yeelayaanba u yeelaa xagga daahirka waa kala mid laakiin xagga baatinka waa ka necab yahay islaamkau jecel yahay dadkiisau jecel yahay xagga qalbiga axadka nuucaasu fa huwa kaafirun mislahum waa gaal gaaladaa lamid ah waa gaal gaaladaa lamid ah waa axadka ka baqanayay oo is odhanaya amay naf iyo maal wax ku geystaan maxay kula tahay ninkaa naftiisa uga baqanay oon maalkiisa uga baqanayn ee damac ow adduunya damcaya darteed gaalada ku raacay uga mid noqday si walba u dayday ninkaas muxuu ku leeyahay isaga waa ka sii daran yahay axad in yar oo diinaba laa yashuku fii kufrihi axadkaa gaalnimadiisa kama shakinayo wax ay gaaladu ku hayaan ma lahan oo gaal ah wax dhibaataa oy u geysteen oo ka muuqanaya ma jiraan ama meesha yaalla laakiin waxau iska jeclaysa yeelayan inuu yeelo xafladaha gaalada ninka jecel oo ka qayb gala maalin ay gaaladu faysaneeday hal ukun ninka ku bixiya ukun ukun maxaa ka yar waa ukun fa huwa kaafirun mislahum waa gaal ayagoo kalaa gaal ayagoo kalaa wey siyaad dhey iyo jan dhey iyo saydaan dhey iyo maalin dhey iyo balaayo dhey iyo islaamo dhey ku bixi aalo khalaas ku bixi shilin haddaad ku bixido shilin dhexda ka duleela fa anta kaafirun min alkufaar gaal gaalada lamida un baa tahay waxaad uga bedelan tahay ma jiraan dhegayso ilaahay daliilkiisa oo ku hadlayo walan tardaa canka alyahuuda wala annasaara xataa tattabica millatahum allah subxaana wa tacaala waxau ku yidhi nabigiisa yuhuudda iyo nasaaradu raalli kaa noqon maayaan ilaa aad diintooda raacdid diintooda ilaa aada raacdid haye ilaa aad ka raacdid xagga korka daahirka aad kada mid noqotid say yeelayaan yeel waxay cunayaan lacun wahaakada xataa tattabica millatum qul ina alhudaa huda allah hanuunka runtaa waa hanuunka alle sidaa ku dheh ha yeelin ha ka amar qaadanin adoo ka baqanaya oo ay ku dhibayaan oo ay mushkilad kuu geysanayaan ay kula dagaalamayaan xoogaa haddaad ku raacaydo xoogaa yar yaa wala in ittabacta ahwaa'ahum min bacdi maa jaaka min alcilmi ma laka min allah min bacdi ma jaaka min cilmi min allah walain itabacta ahwaahum min bacdi ma jaaka min cilmi haddaad raacdid baa la yidhi marka xaqu kuu yimid iyo cilmiga ka gadaal nimankaas ya ood ayuga dabageshid ood ayuga raacdid fa inaka idan min adaalimiin waxaad noqonaysaa daalimiinta mid ka mid ah khayru khalqi illaah oo la garanayo sida ow yahay oo si iyo sida ay gaaladu ku hayeen ayaa lagu yidhi in yar oo muwaafaqaa haddaad ku samaysid wax yar haddaad ka yeeshid daalimiintaad ku jirtaa aayadda waxaa lagu yidhi qaarkeed maa laka min allahi min waliyin walaa waar kuma sugna xagga alle wax ku ilaaliyo cadaabka alle kaa difaacaya macnaheeda maxaa loola jeedaa gaalada in yar kuma shabihi kartid in yar in yar oo mutaabaca haddaad ku samaysid fa anta min adaalimiin daalimiinta ayaad ka mid tahay axadka maanta jecel si alla sida ay reer galbeedku yeelaan inuu yeelo muxuu yahay nin alla ninka aaminsan mabda dimuquraadiya ama shuuciya oo waxa ay samaynayaan inuu sameeya jecel fahuwa min aldaalimiin fahuwa min almujrimiin fahuwa min alkaafiriin daalimiinta mujrimiinta gaalada ayuu ka mid yahay meel kale ayuu isigu isu doonin waxba ha u malaynina muwaalada gaalada lagu sameeyana waxyaala tahay haye ummaddan adduunka joogta oo islaamka sheeganaysa faraha way ka badatay xoolahooda faraha way ka bateen maxay u gumaysanayaan laba laba milyan oo yuhuuda haye maxay ugu cayaarayaan way hooska dadka jooga iyo meelaha kale maxaa loo maalin masbud loogu cayaaraya ummaddan yaa ka fara badan oo ka cilmi badan gaadhka meesha balaayada ka timid meeshay tahay ma waxay kula tahay gargaarka inay muslimiintu cayaar ku heleen waxay ku heleen ma garanaysaa waxuu alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu aaba'akum waikhwaanakum awliyaa in istaxabu lkufra cala aliimaan waman yatawallahum minkum fainahu minhum u fiirso dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyeyo aabbayaalkiin iyo walaalihiin ha ka dhiganina nusara dir ha u sheeganina ha u qoslinina ha jeclaanina gaalnimada iyo iimaanka iyo iimaanka hadday gaalnimada jecel yihiin waa wixii kula dhashoo ku dhalay ayaa lagu yidhi hadday kufriga u janjeeraan soo dhowayn wanaagsan yay idinka helin markay waalidkaaga yihiin wa saaxibumaa fi dunya macruufa waxay ku noolaadaan adduunka ku sii qosol iyo wanaag iyo maxabana weligaa ha u muujinin ma lahane gartasay arrintuu taallo maxaa musiiba noogu dhacday baa la leeyahay wallahan musiibada laga bixin ilaa cadowga ilaahay cadow loo oqonsado ilaahay dadkiisana muslimiin wanaagsan loo oqonsado oy ummaddu kala miirmaan wallahan la kala oqon gaalada iyo muslimiinta wax lagu kala garanayaan aysan jirin maanta ilaa man raxima rabbuk markaasoo leeya maa nasri la helo see nasri loo helaya haye midda kale waxau ilaahay yidhi markii muslimiinta lagala hadlaya jihaadka qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun takshawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha axaba ilaykum min allah wa rasuulih wa jihaadin fii sabiilih fatarabasuu suga cadaab alle waa soo dhow yahay xataa yaatiya allahu biamri ilaahay ay amarkiisa keen iska suga aabbayaalkiin walaalihiin ilmihiinna haweenkiinna iyo xoolaha beemutarka aad ku tihiin iyo daaraha waaweyn oo idiin dhisan haddaad ka dacesiin allah iyo rasuulkiisa iyo diintan in loo dagaalamo duga cadaabaa loo degdegaa soo socdeen haye war ma waxay kula tahay gaariga xun oo la riixo waa ninkee ninka diinta alla darteed uga tegi karaa allahu akbar waa ninkee haweenkeenna iyo ilmaheenna iyo diinta yaa daymo badan haweenka iyo ilmaha xoolaheenna iyo kitaabka qur-aanka xoolaha waa kuwa wax walba loo samaynayo waa kuwa xagga inta loo tagaloolayo labayka ya sanad labayka lagu hayo mar imriidka labayka meeshii labayka alla loo oran jiray inta xaramka la tago labayka allahuma labayka laa shariika laka labayk bay taagneed saas oo ay arrintu ahayd hadda waxay taagan tahay labayka laa labayka ilaa waa qolole ilaa reer galbeed ila algarbi lab wax kale oon la ajiibayna ma jiraan adinka le adinka le haye hay-atu lumam lmutaxida ha ydinka bixido abaarta ha ydin heshiisiido colaad ha ydinka bixido dhibka ha ydinka qaado caawa siyaasiyiintii xoolaha dadka caloolaha ku sugo dhiigka dadka dhameeyey oo gabdhahayna muslimaadkaa qaawiyey ha ydinka bixido hay-atu lumam lmutaxida dhibaatada ilaahay ha idin kordhiyo haddaanan ka bixin waxaad ku jirtaan axadkii ka baxa oo waxaa ka baxana ilaahay ha u gargaaro marka axad walba oo muslima waxaa laga doonayaa wanaag dadka allah subxaana wa tacaala hadday qaada diidaan wanaagga rasuulku waa inkaaray mar mar waxay dadku yidhahdeen maxaa ummadda loo inkaaraya rasuulku waxau yidhaha allahuma calayka almala'u min quraysh ilaahu jamaacada quraysheedaan kugu ogahay intuu nabigu inkaaray beder baa la dhigay gabala jirkaa googo-ay in alla inta siyaasiyiinta oo madaxda ah iyo inta alla qabaa'ilka isku dirta iyo wax alla waxa dimuqraadiyo wata ilaahu haddaad hanuun la doonta soo hanuuni haddaanan hanuun la doonin ilaahu dhegta dhiigga u dar oo saaca deg deg adduunka ka qabo ila ilahay waa karaa subxaana wa tacaala markaas axad walba muslima rabbiga ha ka boqo subxaana wa tacaala oo xaqa dhab ha u qaato marka nimankaa yuhuudda iyo nasaarada u adeegaya aan garanay inay cadow yihiin cadow ilaah wax alla waxay wataan aada raacdinna wanaag kaama yeelayaan maxay dhihi jireen ma taqaanaa waddamada islaamka lagu sheega ee diinta la dhiriira oo gabdhaha xijaaban jeelal ka dhigaa waxay odhan jireen ma iska dhigaysaa marada aan ku sii daaye macnaheedu waa maxe waan gaalownee ma nala gaaloobaysaa jawaasiistaa dhihi jirtay haye waan gaalownee ma nala gaaloobaysaa haye marada ma iska dhigaysaa aan saa yeelne ma noo sheegi kartaa wixii waxaan kuu sheegay aan ku sii dayne hooyada iyo aabbaha salaada ma kaa jebiyaan aan ku sii dayne macnaha diin ma lihid annagu diin ma haysano waxba ma dhawrno wax alla waxay ayagu rag adig kuusoo saarayaan nabigaa la necab yahay macnaha sunnada nabigaay dadku jecel yihiin dadka aan dukanna diin ma lahan bay dhaheen annaguna ma dukane aan dhahno nabiga iyo diideen waa saas macno aabbahaybaa waysada iga jabiyey iyo hooyaday markay kuleeyihin markaa waxa loola jeedo waalidkeenna caasiyaal baan ku noqonay waalidka baariyaal ha loo noqday dadkaanu yidhahdeen aan kumaano aana ka soo dalay xagga waalidkeen waalidka kuma fiicin hala yidhaahdo khalaas ilaa aan la kulmay maalin maalmaha ka mid a nin ka socda qola la yidhaha xadratul awliyaa ho- khatar ah khatar ah waa weyn balaayo ah oo ku xidhan ninka ugu sarreeya dawaaqiida lagana yaabo in argagixisada la shaqeeyaan waxa uu qaqabanayey habla shan iyo toban jira ah oo xijaaban maxaa kugu xambaaray ma iska daydo si iyo dhiba kuwa uruba iyo dubashooga maa laga qabto noocaas oo kale markaasu waxau yidhi waxa aad sheegaysa iyo masiixiyadda iyo kuwa kuwaana nooga daran oo weli iyo aabihii isku diri karo diin bay sheegayaan laakiin kuwaas waa iska tumanayaan qarankay wax soo gelinayaan qarankii alla waa dundumiyey quruxna alla uma yeelin qaadilkuna dib uma soo celiyo maba soo noqonaye ilahay ha laga boqo subxaana wa tacaala dad ilaahay hala noqdo waa haddii run la rabo haddii kale nin walba horaba ha sameeyo allah subxaana wa tacaala waxau nagu oranayaa isagoo nooga sheekaynaya nimankaa gaalada qofka raaca warkooda oo y raaca walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu waman yartadid minkum can diini fayamud wahuwa kaafir faulaa'ika xabitat acmaalhum fi dunya waalaakhira wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun alla wuxuu caddeeyey gaaladu inay nala dirirayaan ilaa ay diinta naga saaraan hadday galaan meeshaa dhibka yaa la galo marka intuu leeyahay waxa allah caddeeyey axadka gaaladu la dirirto oo ay dilaan oy xoolaha ka dhacaan oo diintiisa ka baxa ee isagoo diinta ka baxay isku dhinta camalkiisii in la buriyey adduun iyo aakhirana musiibad ku dhacday dadka naarta ku waarayana oo ku jiro ninkan waman yartajid minkum can diini laleeyahay ogaaw nimankaanaan la soo diriray say u diidayeen oy u xidhayeen oy u dhibayeen ayuu yidhi diintan iga dhig xagga sidaa markau yeelay hadduu ku dhinto waa murtad waxauna ku jiraabuu alla yidhi asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun dadka naarta ku waaraya maxay kula tahay filin aada hesid iyo dagahalugu siiyo darteed ninka u ridooboo diinta uga baxay haye kii la dilay oo dhib loo geystay ayaa sidaa la yidhi ninka u ridoobay xoogaa lacaga ha lagu siiyo ninka u ridoobay madaxdu ha ku ogonsato ninka u ridoobay meel heble ha lagu geeyo maxay kula tahay isaga ninkaas xagow joogaabi kula tahay maxaad u malayn kartaa axadka muslimka aho haye maanta maxaa loo ridoobayaa maxaa loogu biirayaa duwalka oo loo hoos ordayaa oo afar iyo labaatan kasta loogu sidaa boorsooyinka gaalada ma taqaanaa waa xoolo hal helo nolol nolol doolla cadays wanaajin haydin wanaajiyeen ilaa waxbaa gacantooda ku jira wargaal muxuu wanaajin karaa muxuu saqaban karaa mase ogtahay inay yihiin akasu naas araadil aan waxay hayaan la arag caalamkaana waxa uu ku dhisan yahay ay yihiin afraadda muslimiinta ee caalamka ku nooloo laga yaabo inay alla caabudayaan subxaana wa tacaala war gaalada maxay og tahay waa araadil waxay yihiin aan la garanayn nin alla ninka gaalada qadariyo ammaano ayagoo ka mid yahay lama qadari karo ma la ammaani karo saraf iyo qiimo looma yeeli karo waxaana caddaynaya awra hadalka uu yidhi laa yattakhidi almu'minuuna alkaafiriina awliya'a min duuni lmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin waman yafcal dalik waman yafcal dalik bal u fiirso axadka sidaa sameeya oo adinka idinka mida muslimiinow falaysa min allahi fii shayin alla agtiisa wax uga suganya ma jiraan nimankaa ha ka dhiganina nusara ha jeclaanina saaxiibba ha ka dhiganina ha soo dhowaynina qofka sameeya alla agtiisa in yaroo khayra kuma lahan ilaa an tattaquu minu suqaasa axadka in la dilo oo naftiisa oo waaye ka cabsada ee afka gaalnimo uga dhawaaqa waa qolada alla ka sheekeeye u yidhi ilaa man ukriha wa qalbuhu mudmu'inun biliimaan axadka la qasbay oo meesha la gaarsiiyey laakiin qalbigiisa uu diinta ku degan yahay oo markay ka dhaqaaqaan hore ka fulinaya oon weligood waxba ka yeelay laakiin marka afka uga dhawaaqay warkiinaa jira ninka noocaasa laga istisnooday inta kale waa nala dhaxaya iyo waa nala xidhaya iyo waa nala garaacaya iyo dhibaa naloo geysanaya iyo waa nala musaafirinaya iyo dalkaa naloo diidin iyo warqadaa nala ka qaadin iyo waxaas oo dhan waa sheekaan waxba ka jirin diintaas sida hooga teginin arrimaha wa akrijnaa min bayni saalimiin allah inuu ayaga istuso oy ayagu isbacbiyaan muslimiintana ay ka mashhuulaan taasoo ma alla weydiisanaya dadka islaamka ow rabbigiina ka cabsada garta cadowgiina waxa ay yihiin waxau allah yidhi subxaana wa tacaala asagoo nooga sheekaynaya inaan gaaladaa weli laga dhigan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu lyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum ha ka dhiganina awliya ninka doorta ninka wax ku aaminta ninka la saaxiiba ninka dadka muslimiinta eedahooda u sheega ninka wax alla wax isagu wanaag leeya ayuga u dhiibta oo sidaa uga dambeeya ayagoo ka mid yahay waa ka mid ka mid weeye waxay nagu haystaan uwaad mooyaane gaaladu agteenna waxba kama ahan wax alla waxa ayuga wata iyo gaaladana rabbiga uwaada sara leh ha ku soo saaro waxau ku soo saari jira gaalada ilaa waa yaqaan alla subxaana wa tacaala ha ka dhiganina dadka ehel ha ka dhiganina qaraabo ma ahan mana noqonayaan waana inaad ogaataan inay ku kalahaan carada alle kuna caraabaan watuu rasuulku xadiid saxiixa ku yihi sala allahu alayh wasalam sayakunu fii aakhiri zamaan waxaa amaan doona akhiri zamaan dad magacooda la yidhaha surda surda waxaa loo yaqaanaa surdada acraab dad ah oo waxay og yihiin arag oo la diray oo u diran baa la yidhi inay sara u qaadaan ay xoojiyaan dadkaa gaalada ah saasay uga daba nahnaan leeyihiin haye yaqduuna fii qadab illah wayarawxuuna fii sakad illah carada allay ku caraabaan kuna kalahaan in alla inta gaalada u adeegta oo muslimiinta dhibkooda ka shaqeeya waa dadkaas berita waxay ku jiraan ma taqaan uxsuru aladiina dalamuu wa aswaajahum dadkii nafsadooda diin la-aanteed ku dulmiyey iyo haweenkooda meel baa lagu soo wada kulmin nin kastoo madaxa iyo ciidankiisa meel baa la wada keenayaa nin kastoo meel mas-uulkaa inta uu dirsanaya isaga meel baa la wada keenaya maxaa gaal maxaa laydinla keeni meel dad badan oo islaamku sheegayo aye maxaa yeelay rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau cadeeyey almaru maca man axabba qofku qofka uu jecel yahay ayuu micigiisa noqonaya maalinta qiyaamada dadka adigu aada jecesha ayaad la soconaysaa wargaalada aan ka dhiganay awliyada oo wax kasta ku darsannay saasay cadow u yihiin saasayna noo dhibayaan ikhwa ay aan ka waansoono oo rabbi ka baqanay subxaana wa tacaala waxaan doonayaa haddii allah yidhaahdo inaan tiriyo arrimaha mid ka mida haddaad gaalada la wadaagto aada weli ka dhigatay marka waxaan inta aanantii sheegi doonaa dhowr aayadood axad walba marka ha ogaado waxyaalo badan oon isaga waxba la ahayn inuu diinta uga baxayo oo ilaahay uga fogaanayo subxaana wa tacaala gaaladana waxau rabbi yidhi cadaawada ay noo qabaan markau ka sheekaynayay maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiin an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum ma jecla inta gaalada ah ama ha noqdeen yahuud iyo nasaaro ama ha noqdeen mushrikiin ama ha noqdeen qolo kale oo abadatul awtaan ah in yaroo khayra inuu alla idiin soo dejiyo in yar oo khayra ma jecla in yar oo khayra niman kula jeclayn saad ilmahaaga iyo haweentaada ugu aamintay saad noloshaada ugu aamintay saad u tiri adaa iga mas-uula adaa xabiibkayga ah adaa wax walba i qabanaya saad ku tiri war waxaan la aamini karin gaalada daawada ay ku daaweynayaan oo aan ognahay axad kastoo muslim ah oo diinta alle ku wanaagsan markay ogaadaan oo gaaladu daawoy tagto xirbadsun ay ku dhiftaan imise nin bay maraykan ku dileen oo ka tagta afghanistan oo daawo loo geeyey oy ogaadeen jihaadka inay ka yimideen xirbadsun ayaa lagu dhiftay waa dhamaatay waraa laga khaarijiye ilbaxnimo iyo horumarnimo iyo xuquuq bani aadana naqaanaa iyo sheekadaas waa sheeka baraley waxaa lagu qaldaa dadka dhaweynta waxay ogniin arag haye wasxasa ayadaa gaaladan ayadaa haddaadan jeclayn oonan ayaga kamid ahayn wa waa la yidhi su-aasha ma yidhi subxana wa tacaala taraa kasiiran minhum yatawallawna aladiina kafaruu labi'sa maa qadamat lahum anfusahum an sakida allahu calayhim wafi lcadaabi hum khaaliduun haye waxau allah yidhi waxay cadhada ku mutayseen dadka kan oy naarta ugu waarayaan waa maxe in badan oo gaalada in badan oo ayuga ka mid a ayaa gaalada weli ka dhigatay taraa kasiira minhum dadkaa in badan oo ka mid ah yahuudiya nasaaro ku sheegaya iyo kuwa islaam sheeganaya ay maxay samaynayeen yatawallawna aladiina kafaruu waxaa weli laga dhigtay waxaa wax walba loo sheegtay waxaa wax walba lagu darsado ayuga labi'sa maa qadama lahum anfusahum garo waxay arrintu tahay aye waxau allah qur-aanka ku yidhi walaw kaanuu yu'minuuna biاllahi wاnnabiyi wamaa unsila ilayhi ma اtakhaduuhum awliyaa low ay ahaan lahaayeen kuwa rumaysan allah iyo nabiga iyo waxa nabiga lagu soo dejiyey gaalo awliye kama dhigteen waa low kaanuu yu'minuuna billah daniyay noqon la dhihin iimaanaan leeyahay low kaanuu yu'minuuna billah low ay mu'miniin ahaan lahaayeen low ay diin lahaan lahaayeen awliye kama dhigteen ma ka dhigteen in alla inta aan salaada dukan ahadka weli ka dhigta dadkaas kugu jiraa dadka aan salaada alla dukan oo salaada alle ka tegey haye waxaad maqlaysaa maanta cajaa'ibta jirta ka mid a oo lagu hayaa dadkii diinta loo malaynayey waxay ku leeyihiin jihaad baanu gelaynaa sirteenaan u dhiibanaynaa yaa loo dhiibanayaa nin aan salaada dukan nin diinta ilaahay dimuqraadiya ka hormarinaya maya jihaadaan ku jirnaa jihaad haye haye war nin naaftiisi caariya tahay oo salaadii alla ilaahay waayey oo waxu cunaya riba ay yihiin oo aan inuu ka taga aan rabin oo afar iyo labaatanka saa gaalada ammaanteeda wada goorma u jihaad galay goorma usa noqday in xil loo dhiibto goormaa sida weli ka dhigatay oo jirkaada u dhiibatay haye waxaa laga boqo subxaana wa tacaala caalamkan gaalaa ka tarisa ma aha wax kale ummadda annagu aan adk luqadeeda ku hadlayno waxaa baabi'inaya saddex sanam saddexda sanam saddex saldhig bay kala leeyihiin saddex saldhig bay kala leeyihiin saldhig walba sanamka yaalana dhowr boqol oo sanam oo yar yaraa hoos timaada saldhigga ugu horeeya ugu weyn xamar buu ku yaalaa midka labaad kismaayo ku yaalaa kan saddexaadna wuxuu ku yaalaa hargeysa saddexdaa sanam waxaa hoos yimaada mid walba boqolaal yar yaroo asnaam ah allah waxau ku mahadsan yahay asnaamtiibaa maalmo dhawood is aragto oo kuwa yaryaray baa isilaayey oo kan weyn hoos joogay subxaana wa tacaala allah wuu ku mahadsan yahay kuwii yaryarkahay baa ku heshii waaye waxay meesha ku samaynayeen waa asnaam waa asnaam oo wallahi uma wallahi waa asnaam oo ninka dadka nuucaasa aaminsan waxau ku jiraa walaw kaanuu yu'minuuna biاllahi wاnnabiyi wamaa unsila ilayhi ma اtakhaduuhum awliyaa asnaamtaa awliya kama dhigteen waa asnaam aan saki ku jirin oo dadka u xuguntama oo jecel aysan diin iyo iimaan lahayn waxayna ku jiraan allah subxaanaه wa tacaala dadkau yidhi afa xukma aljaahiliyati yabqoon waman axsanu min allahi xukma liqawmin yuqinuun waxa ay dalbayaan ma taqaan oo ilaahay istitaamta geliyey waa xukm aljaahiliya waa qawmiya waa qabaliya waa wadaniya saydaaniya waa dimuqraadiya shuuciya iyo ilhaadiyo o dhan saas weeyaan waxaasay dalbayaan waa asnaam in alla inta hoos tagta inta xoolaha ku bixisa inta aaminsan ee u saxyida inta boorsooyinka u dadaamisa talyaaniga iyo maraykanka lacagta uga soo qaada waa kuwa asnaamta u sujooda oo qorayshtii carbeed oo kale ah laa shaka fiihi waa qurayshtii asnaam carabta waa waxay ahaan jirtay manaate iyo laate iyo xuja kacbada waxaa ku jirtay saddex boqol iyo lixdan sano kuwaasna odayaashii waaweynaa ay ahaayeen laa shaka arrintu sidaa weeye yaa la dhihi waa sidaa iyo xaggay ka timid iyo ma jira waxaas haddaad diin leedahay isaga taga arrimaha ayada ah waayo allah subxaanahu wa tacaala waa u diiday qadiyadaha noocaana rasuulka allana waatau ku magacaabay dadka ku socaya jaahiliya oo dacwa jaahiliya yaa qawmi yaa fulan ku soconaya waa fa inahum min jusaa'i jahannam jahanamo xaabada lagu sidayo weeye maxaa yeelay allah waxau idiin bixiya muslimiin cibaad allah ayuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam waa nuucaa asnaam weeye saraakiisha hoos timaado oo dhan waxay ka soo baxeen madrasa saydaaniya dadka ka soo baxay madrasada la garanayo oo lagu barta diin la-aanta iyo xumaanta ayagoon la dhammayn ammaan iyo amni nabad iyo khayr iyo diin weliga lama gaarayo sidaa la socda halkaa bay taagtaagayihiin qaarkood afar iyo labaatanka sana waxay ka fakarayeen si islaamka loo xerab goyn lahaa ayagoo meelay seexdaan laha ayagoo waxay shalay u ordi jireen waayey weli waxay ka fakarayeen si islaamka loo dhameeya dadka nuucaasaa doonaysa inay wax idiin wadaan oo ka dhiganaysaa dad khayr leh rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala aan noqono dad ilaahay hana ogaadeen dadka gaalada alla inuu yidhi yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allah ilaa an yutima nuura waxay doonayaan muslimiintu inay nuurka alle afkooda ku burburiyaan alla waa diiday alla nuurkiisa u taam yeelayaa gaaladuna wax ay ka qaadi karaan ma lahan xaqiiqadu saas weeye marka ikhwaani rabbi ha laga boqo oo diinta aan ilaalino dad alla diintiisa ku dhaqmay aan noqono allah subxaana watacaala wuxuu leeyahy markuu asnaamtaa ka sheekaynayo iyo waxa wata walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar wamaa lakum min duuni illahi min wliyaa uma laa tunsaruun ha u iiranina hana u weecanina xaggooda kuwa baalimiinta ah oo haddaad u leexataan ood jeclaataan ood soo dhawaydaan cadaabka ilaahay idin gubo alla sukadiisana wax idin gargaaraa ma jiraan xaqiiqadu saas weeye wax idin gargaaraya oo wax idin qabanaya ma lahan bu alla yidhi subxaana wa tacaala marka walaalayaal aan isaga fogaano dadka noocaasa oon rabbi ka baqano subxaana wa tacaala waxaan doonayaa mawduuca idin gabagabeeyo si aan hadalku iro burjin waxaan akrinayaa nuqaad nuqaadkaas oo mid kamid a qofka laga helaa oo nimankaan raacay mushrikiinta ah marada ugu horaysa rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau xadiis saxiixa ku yidhi alrajulu calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalil axadku qofka uu saaxiibka leeyahay diintiisa u leeyahay qofka saaxiibka ka dhiganaysa ka fiirso laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa yakul dacaamaka ilaa saqiib allah aad bau u diiday muwaalaat alkufaar gaalada muwaalaadkeeda jacaylkeeda soo dhawaynteeda alla aad ba u diiday waxaana ogaanaysaa alrajulu yuxibu alqawma faqad fawa usira faxushira macahum axadka qola jecel ayagaa lala soo kulminayaa uxsuru aladiina dalamuu waaswaajahum halkaasaa la yskuga kulminayaa wax alla wixii kufri iyo xumaan ku heshiiyey waa la ysla kulminayaa dadka xaaraanta kuwala socda waa la ysla kulminayaa wa waa la yidhi in arrinku saa yahay waida annufuusu zuwijat nufuusa waa la xariirisay isuleelaa laysu raacsiinayaa xaqiiqadu saas weeye marka nuqaadka aan soo qaadanayo waxa weeye arrinta ugu horraysaa waxa weeyaan gaalada inaad weli uga dhigatid tawalli caam ah welinimo caam ah midda caamkaa waxa weeye si caam ah ayaad gaalada xubbi iyo wanaag guud ahaan baad u haysaa inay ku maamulaan inay igu waxqabtaan si caam ah arrintaas ayadaa caam ahaan wax alla wixii dimuqraadiyo watoo dhan inaad sidaa ku soo dhawaydo ood ku jeclaatid khalaas fa anta minhum ayugaan baad kamid tahay waman yatawallahu minkum fa inahu minhum taas waa nuqdo nuqdada labaad waxa weeye almawaddata waalmaxabata alkhaasa jacayl iyo maxaba khaas ah ood gurub gaara jeceshahay khaas horay gaarku ugu tahay mawadda maxaba niyad baad u haysaa si gaara qayb ka mid a haye qayb ka mid a nin baa waxau kugu oranayaa meel kalaba kuma noolaan karo ila mehela mooyaane waa maxay saxiibo badan aan kuleeyaho gaalaha waana kuu sheega waa gaalo waa saxiibo badana waa mawadda xubbi ilaahay iyo cadowga ilaahay xubbigoodu isku meel ma galaan ma suuro gashaa weel inay ku wada noolaadaan dab iyo biyo sidaysan u suuro gelin in yar oo gaalada jacaylkeeda iyo iimaan qalbi ma wada geli karaan ma dhici karto nin gaala ayaa qalbigaygu saafi u noqonaya ilaahay diintiisana saafi oo u noqon been weeye ma suuro gasho nuqdada kale waxa weeye alrukuun alqaliil xoogaa yar baad xaggooda damacday in yar niyadda waxaa kaaga jirta meeshaan ma ficna islaamku jooge waxaa in yar kugu ficnaaneen meesha gaalada walowlaa an sabbatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayan qaliila idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat uma laa tajidu laka calayna nasiira u fiirsadaas ilaahay rasuulka alla waxau ku yidhi rabbigaa inuu ku sugay haddaysan jiri lahayn oo iimaanka iyo xaqa kugu sugay marka fidno iyo dhibaata jirto yaa laqad kidta tarkanu ilayhim shayan qaliila waxaad sigtay in yar xagga gaalada inaad u leexatid tarkan shayan qaliil waa wax yar wax yar baa waxaa qalbiga kaa soo gala dhinac ka mida nimanka xoogaa in yar waada fican yihiin hadday sidaasu kugu dhacdo maxaa imaanaya idan laadaqnaaka dicfa alxayaat wa dicfa almamaat waxaan kuu laban laabaynaa cadaabka adduunyada iyo cadaabka aakhirada wax kuu gargaara annaga sukadeenana heli maysid waa la yidhi aye waa midda nagu dhacday taanu jeclayn gaalada gaaladoy soo cararoy soo tagoy wow barwaaqaa la helaye haye oo mid walba niyadda uga hay xoogaa maa dhooftid maa meeshii soo eegtid ama meesha tagtaa idan laadaqnaaka dicfa alxayaati gubo gamaar kubsi gac boob bakti balaayoo dhan dicfa alxayaati wa dicfa almamaatina wayna sugin haddaan hadda tooga keenin laa shaka fi saasaa loo dhadhaysay
in yar qofka rukuun qalbigiisa oo gaaban ugu jira saas waa la yidhi subxaana wa tacaala axad walba u isilaali adaydanu kugu jirta inaad is ilaaliyin nuqdada kale waxa weeye oo dhibka badan mudahana inaad mudahanaysid oo xoogaa mudaalaad iyo xo- wax aduu reer magaalada u mujirid u dhoola cadeeyo la socsoco wax la cabo xafladaha la tag ayaguna ha kula yimaadino soo dhaweyn wax isdhaafsi wala shaqayn wacan wadduu low tudhinuu fayudhinuun say u jecel yihiin say u jecel yihiin gaalada waxaa haye way jecel yihiin inaad adiga madax u salaaxiyo ka mid tahay dambaan meeshaan waxaa lagaa doonayaa qul yaa ayuha alkaafiruun kuwiinaan gaalada ahow laa acbudu maa tacbuduun inaad ku tidhaahdiin walaa antum caabiduuna maa aabud wax naga dhexeeya ma jiraan la kala kaxeeya macaamil adduunya haddaan isugu iman karnaan isugu nimaadno xoogaa waxyaala ah laakiin xubbi iyo jacayl iyo qosol qosol iyo xagga loo kala joojiya idinka anaga hakada saasay jecel yihiin wadduu low tudina fayudinuun haye waa mudaahana waa mudaalaad waa si waxyaalahan meesha loo jooga rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala
sidaan u soconay wax walba gaalada way naga samaysteen midda kale waxa weeye inaad ku adeecdid waxa ay ayagu tali u taliyaan waxa ay ku ishaaraanna aad yeedsid taladay kuu soo jeediyaan inaad qaadatid waxyaalaha ayagu yidhahdeen yaad aad yeedsid allah rasuulka wuxuu ku yidhi walaa tudic man aqfalnaa qalbahu can dikrina waatabaca hawaah wa kaana amruhu furuta u fiirsada allah rasuulka yidhi markay gaaladu ku yidhaahdeen naga durti nimankaan anagu aan kula fadhiisano masaakiinta durti odayaashii annaga anaga quraysheede maxaa lagu yidhi walaa tudic man aqfalnaa qalbahu can dikrina ha adeecin talaha ka maqlin axadka aan qalbigiisa ka xirnay annaga diinteena oo hawadiisa raaxay oo amarkiisa mid xadgudday oo noqday oo waxbay hala arag u fiirsa dalka ilaahay maantana maxay taagantay waa lala tasan dhaqaalaha lagala tashadaa waxaad arkaysaa nin dhan oo kugu odhanaya waxaan furi lahay shirkad ama kabniyo kambaniga samayn lahayo waxaan kala tashanaya nimanka dhaqaala yaqaanka haye waxay u ishaaraan ayuu ku soconayaa ribadii khayr daradii baktigii haye marka ha ku adeecin nimankaasi waa la yidhi subxaana wa tacaala xaggeen marayna annaga waxaa ka mid a in lala saaxiibo musaaxaba mucaashara maxaba wanaag in loo muujiyo munaasaxa naseexadooda la qaato sidaas loo yeelo waman yatawallahu minkum fa inahu minhum deganaanta lala deganaado meel kasta oo meeshay degaan mooye aan meel kale la degi karin arrintaas oo kale wey waa arrintaas oo kale waxaa noocaas oo kalea in nimankaa la ammaano oo sayid lagu sheego gaaladu waa fiican yihiin gaaladu waa ammaanka ugu fiican yihiin gaaladu ballanka waa uma fiican gaaladu xuquuqda dadka waa ilaaliyaan qofka sidaa yidhahda rasuulku muxuu yidhi laa taquluu lilmunaafiqi sayida fainahu in yaku sayidan faqad asqadtum rabbakum casa wajalla waa xadiis sugan ha u odhanina munaafiqa sayid baasoo waad fiicantoo qaymaad leedahay haddaad sayid ka dhigtaan ninka noocaasa rabbiga idin khalqay waad carageliseen rabbina waa idinka xaroonaya subxaana wa tacaala maanta saasay taagan tahay ninkaan wax kale naar ku gelin oo wax kale gaalada uga mid noqon ammaantooda mayuga kalana arkaa say xuquuqda u ilaaliyaan say u wanaagsan yihiin waxa ay samayn noocaasaa lagu leeyahy oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala war ikhwaani diinta allaan usoo laabano war diinta allaan usoo laabano marka arrimaha aan soo sheegnay iyo qaybaha kaleoo la xiriira bal haddii la isku daro ka warrama gaalada annagu meeshaan kala joogno maxaan isu nahay waxaa noqonay yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquut daaquud baa loo xubuusanaya isagaa la isku dacwaynayaa isagaa sidiisaa la yeelayaa maxaa la diidayaa dayiga gaalada inaad labisatid siday u labisaan man tashabaha biqawmin fahuwa minhum waxaan idiin sheegayaa saddex noqdo ha ka xaroonina oo labiska la qaato ka mid ah iska labisa haddaad rabtaa lagana waa idin xasuusin ma idinku oranayo xaaraan wey laakiin meeshuu ka yimidaan idin barin kabacdi sagarsin yeela ma idinku dhahayo reer baadiye noqda ilaa reer baadiyaad noqonaysaan haddana waxyaalaha qaar samayna reer baadiye noqdayo idin dhihi maayo iska reer magaalooba laakiin waa idiin sheegay waxa weeyaan dhexda la xiranayo oo surwaalka shaatiga laga hoos marinayo gobkana surwaalkiisa oo ku dhegan yahay oo sidaa lagu socdo surwaalkaaguna oo dhulka soo xaaqayo oo dhulka yaallo iyo tayga inta laisku eejiyo afar iyo labaatanka saa saasa loogu kooraysan yahay oo saasa loo socdo sidii neef geel oo xarigdiida saas la leeyahay qadiyadda noocaasa waan idiin sheegin arrimo arroone soo garanaysaan waxay qadiiradahaasi nooga yimid nimankaa gaalada dayigood man tashabaha biqawmin fahuwa minhum khatar baa loogu sugan yahay muslimiintu way leeyihin in badan oo kamida surwaalka saatiga waa laga osmarsan karaa tayga waa la xihan karaa cilmi kuma dhisno waa zayi cilmi kuma dhisno waa zayi nacam waa sax laakiin ogow waxa uu nabigu jeclaan jiray haddaadan jeclaan laakiin waxaa nimankaasu jeceliin aad jeclaasid maanta dambe meesha u socdaan baad tegi doontaa dad waxay ku magacaabeen qamiisku waa googarad googaradda carabta haye rasuulkana waxaa la yidhaha xaba siyaabi ilayhi alqamiis dadka qamiis ba ugu jeclaa sala allahu aleyh wasalam waa waxyaa badan ha la isweydiiyo sarwaalka gaabta haddaad ku tiraahid waxau ku leeyahay maxaa ka macnaa waxba muskilad ma lahane afar iyo labaatan kasta maxaa ka macnaa baa lagu jiraa ikhwaani wax aad u sahlan oo la sahlayaa jira ninka la yidhaha anas binu maaligna ou yidhi sida bukhaari ku sugan dad bau la hadlayay waxa u yidhi inakum latacmaluuna acmaala hiya adaqu fii acyunikum min asacri wa kunaa nacuduha min almuubiqaat dad yahow waxaad camal falaysaan acmaal adinka marka la idiin eego tinta idinkala sahlan tinta way idinkala fududahay annaguna waktigii nabiga waxaan ku tiri jirnay wax lagu halaagsamo u fiirso wax lagu halaagsamo oo diinta looga tagaan ku tiri jirnay saasau leeyahy marka annagana sidaasay meesha taagan tahay wax lagu halaagsamo waxay ku tirinayaan dadkii diintan ayaan ku tirinayna wax kale xasan bisri waxau odhanayaa min mubtadica haddaad la fadhiisatid iimaankaagu waa dhaawacmay waxau odhanayaa ibraahim naqaci min bidciya haddaad la fadhiisatid amaa la socotid sunnada waa dundumisay way iska ilaalin jireen inay mubtadicada meel la fadhiisaan nimankii salafka ahaa annagana mubtadica xagga noo dhige waa baraka qabayaal ah sayaadiintii gaalo ahayd kufaar iyo munaafiqiin ahaa ayaan wax la cunaa la fadhiisanaa dadkana ugu jecelnahay xaggeen isaga keenaynaa diintiina sida loo waday oo loo waday oo la waday ba xagga inta la yska dhiga takliif axjaabta maanta jirta oo odhanaya islaamka ayaan u adeegnaa in badan oo kamid a hadaahum allah allaha hanuunso maxaa yeelay in badan oo kamid a takdiif fawqa takdiif adkayga dhaaf adayga dhaaf waxa kan jooji sida loo wado loo wado islaamka oo dhanba sufartaxda jabaal baa lagula saaray sida loo sacday diintana waa diin aan tashdiid doonin iyo in la adkayo meel adag loogu talagelin waa diinan takdiif nina ka rabin waa diin dhexdhexaad ku socota bani aadamka maslaxadoodana ayadu taqaana ha laga barto qur-aanka iyo sunnada oo rabbi ha laga baqo ha laga dambeeyo labadaas haddii khayr la doonayo haddaan laga dambayn xiriiriga weligii laga bixin maayo qof walba sidaa la soco arrinta kaloo idin xasuusinayaa waxa weeye oo dhibka badan leh hal ogaada axad haddou muslimnimo sheegto islaam weeye salaada ayuu dukadaa ama ma dukado misaalan diinta ilaahay wax ay xarimtay haddou xalliso ama wax waajib looga dhigay si caddaana oo uga tago in lala dagaalaa waajib weeye oo layska dhiciyo muslimiinta nin nin ku diidan ma jiro dhiigga bani aadamka dadka xallisay in la laayaa waajib weeye ribada dadka xallisay in la laayaa waajib weeye low la helo xukuuma islaamiya salaada dadka ka tegay in la laayaa waajib weeye wax islaamnimoa oo lagu soo dhawaynayo oo diinina ma jiraan waa la laynayaa muslimiinta oo dhan saasi sila ogoye akriya sataarka waktigii oo u soo galay wadamada islaamka waxay muslimiintu ku hadleen iyo sidii laga yeelay waxay ku dhawaaqayeen kulligood ilaa wax yar maayeen laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah muslimiintuna waxay kulli ogolaadeen in la dhameeyo oo la laayo muslimiin aan diin lahayna ay yihiin wahaakada sidaa darteed ciidamada maanta jira oo diinta islaamka aan ku shaqada lahayn oo adduunka ciidamo u ah ilaa afraad yar oo islaam qaadatay oo meelaha qaar joogta mooyaane ya iyo madaxda ay u hogaamintaa iyo in alla inta arrimahaa taageersan kulligood waa mujrimiin in la dhameeya ay laazim noqotay tataarkii soo weeraray muslimiintana tataarka maanta jiraa ka xun kaasaa la qaatay midda kale ogaada dagaal in lagu jiraa waajib weeye ilaa laga gaarayo hadalkau alla yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna wayakuna diinu kulluhu lilah dagaalama ilaa diinka oo dhan ou alla yeesho oo wax yaroo fitnaa la helin gaalnimo ah
salaadaa laga tegay iyo ahlaadaa laga tegay iyo gabadaa daawan iyo ribaa la qaatay iyo khamraa la cabay iyo meeshana lagu dilay ilaa ay dhammaanayaan dagaalka wara ayaa muslimiinta lagu yidhi qaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna fitna wayakuuna adiinu kulluhu lilah aye maanta diinka maya iskale ma alla iskale ma diin baa alla loo hayaa maxaa diinka alla laga soo reebay wa xataa salaad aye waxau kugu oranayaa nin gabadhiisa o ay caariya tahay oo aan aqalkiisa laga dukan diin baan difaacaya islaam baan u danaynaya wallahi waa mujrimiin inaysana diinna u danaynayn inaysan waxay diin u qabanayaanna jirin maxaa yeele waxau ka tegay markii ugu horaysay warajulu raacin fii ahli wa huwa mas-uulun can raciyati wixii gacantiisa ku hotira wax ka qabanaaye ma mujtamac wax u qabanaya la waxba ma qabanayo aye waxaa laga soo qabto qof walba waxuu mas-uulka ka yahay ha loo soo gudo mujtamaca intiisa kale markaasuu leeya saasana saasana mahana saasa hala yeelan war yaa wax qabanaya yaa wax qabanaya war allaha laga bogo subxaana wa tacaala ikhwaan aan alla ka badano waxaan allaha weydiisanaynaa inuu dhibaatada naga saaro diintana uu dib noogu soo celiyo fadal
waxaa nooga sheeg dadka guryaha ku tukada masjidkuna uu leeyahay
dayib axadka aqalkiisa ku dukada oo aan jamaacada soo xaadirin oo nin ah axadka asagaa shaydaan baa ka qaalib noqday oo kaxaystay waxuuna ku jiraa qoladau alla yidhi istaxwada calayhim ashaydaanu faansaahum faansaahum anfusahum faansaahum dikr allah ulaa'ika xisbu shaydaan alaa ina xisba shaydaan hum alkhaafiruun muslimiinta rijaasha uma banaana inay aqalada ku dukadaan masjidka inay soo gaaraan ayaday suuragal tahay hadday mariid noqdaan oy soo gaari waayaan ama cadow oo waddada qabsaday soo mari waayaan ama roob ou meesha xiro dhiiqa lala mari kari waayo dariiq weeye wixii ka soo haray adaabta noocaasa ninka aqalkiisa ku dukada rasuulku xadiis bukhaariya muslim ku jira wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaan hamiyey laqad hamamtu an aamura waxaan hamiyey inaan amro salaada in la aqimo oo suma tuqaamu salaad oo aan rajul amro inuu dadka salaada dejiyo bacda dalik an ukhaalifa ilaa rijaalin inaan rag aado anigoo wata rijaal macahum cujabun min xadabin xoogaa qoryaashita oo qoryo wada oo uxariqa calayhim buyuutahum oon aqaladooda ku soo gubaayow yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh aqalada inaan ku soo guban doonow yidhi sidaasuu ohanaya rasuulku adilo saxiixa ayaa ku soo aroortay culimmaduna waxay caddeeyeen hanuunka waa ka tegey aqalkiisa ninka ka ku dukada sunnadii nabiga waa ka tegey hanuunka waa ka tegey diinta islaamka meelba uga dhaxay waxuuna ka tirsanooda qolada shayaadiinta wadatay shayaadiin baa wadatay rasuulkuna wuxuu xadiid xasana ku yidhi maa min salaatatin fii qaryatin walaa badwin laa tuqaamu fiihim isalaa ila istaxwada calayhim shaydaan ma jirta saddex qofood oo meel ku wada nool ama tuulo ama aqal oo salaada jameeca ku dukan ilaa shaydaan baa ka qaalib noqday shaydaan baa watay waxay yihiin ma lahan dumarka aqaladooda u khayr badan hadday laba haweenayiin oy aqal ka joogaan inay jamaaca ku dukadaan waa lagama maarmaan inay midma keliga dukato maya rijaashu waa inay masaajida yimaadeen hadday imaan waayaan daalimiin naftooda dulmiyey diinta dulmiyey in lala soo dagaalantaa loo baahnaadana weeyaan rasuulkuna waxau caddeeyey haddaan haween iyo ilmo aqalka joogi lahayn inuu nimanka aqalada ku gubi lahaa sala allahu alay wasalam nacam
haddii aan safar ahay magaalada aan joogo oo aan safarka ku ahay imise salaadood ayaan gaabinayaa
rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau arrintaas salaada la gaabinayo waxuu tabuuk joogay cishriina yawman aya ayuu salaada gaabinayey maka toban beriuu salaada ku gaabiyey cabdullahi bin cabbaas marka waxau odhanayaa sida adila sugana cadaynayso labaatan beri haddaan meel ku nagaana salaada waan gaabinaynaa labaatan beri wixii la-ag wixii ka badanna waan taam yeelaynaa masalada ayadaa marka culummada dhexdeeda khilaaf baa ka jira ay leeyihiin qofku hadduu doonayo maalin kasta inuu baxo ee ay duruufu baajinayso subax waxbeen walba waa xirtaa waagu markuu baryana waa baaqdaa salaada waa gaabinaya ilaa maalaa nihaaya sidaa waxaa qaba bacdi culamaa ayagoo daliishanaya asara ka dhaxay rag saxaaba iyo taabiciinta qaarkood ayay odhanayaan markii laga dagaalamayo waddamada bariga oo waxay leeyihiin bacdamaa qofku hameen kasta uu safar ku jiro subaxdiina ay wax baajinayaan uusan ku talageli maalmo macayana waa gaabin karaya laakiin adiladu waxay caddaysay casharata ayaam meel baa lagu sheegay labaatan berina meel baa lagu sheegay sidaas ayay nusuustu sheegaysa wixii labaatanka beri ka badan salaada inaad tam yeesho ayaa kuu khayr badan oo ku wanaagsan ayadooy fuqahadu leeyihiin qofkaa salaada taam yeelaya waa qofka ku talagalay inuu qadar mucayana jooga culamada qaar waxay leeyihin saddex ama afar maalmood bis ayaa la ogolyahay ka badan haddaad joogaysa oo taam yeelisa salaada laakiin kasoo tar aqwaasha ah axaadiista sidaasa nabiga ka sugan nacam
haddii aan wiil badan guur ah la galo oo uu iga dheeraado oo uu dal kale aado ama uu joogo balse wiil kalo wiil kale oo isla markaa guur iweydiisto ma ka bixi karaa balantii wiilkii kale
dayib arrinta ku saabsan guurka ballantiisa inanta haddii la doono ninkii doonay ayay u joogtaa sideed ahaan ilaa ninkii uu ka doonayo hadday labadooda wada hadlaan oysan shareecada wax khilaafsan ku dhaqmin oo ay isku soo qaadaan guurka oo ay noqoto arrintan ma iga ogoshay waan ku doonaya oo jira inaanta waan ogolahay oo aysan yeelanin xiriir kale oo mustaqili akdaan iyo xagga wada aad iyo ixsaana iyo haad iyo noocaas oo kale arrintaas ayada dhibaato ma lahan laakiin marka hadday dhacdo waxaan ku qadarnay marka farda wa taqdiiran ama waa khidba reerkeeda inanta laga doonay dheheen waa ku siinayna inanta ama wiilku inantiiba inta u tegey oo warka kusoo qaado ogolaatusan weli reerka u tegey calaa kulli xaal arrintaas ayada marka waxay ku xidhan tahay ballanta ka bixitaankeeda labadii qofood inay ballanta isu sheegaan haddii wiilku gaba gabar haddii la doono nin kale ma dooni karo haddausan in uusan ogeyn mooyaane waayo rasuulku waxa uu yidhi laa yakdub calaa khidbati akhiih qofku yousan qof walaalki nin walaalkiisa gabar u doonay yousan doonin haddaad ogtahay gabadhaa in nin doonay ama nin arrin la yeelatay kuma soo qaadi karti guud adiga way kaa albaabku waa kaa xihan yahay marka ninka waa ninka arrintaas marka hore ninkaa iskale laakiin haddaadan ogeyn waad ku soo qaadi kartaa taas xaggay noo tahay waxaan usoo laabanay inantii inanta iyo ninka isdoonaya oo reerka iska doonay ama mawduuca isku soo qaaday mawduuca kan hadday ayugu doonaan way isfasixi karaan gabadha hadduu ninku doono oy kala durgaan waa odhan karaa waad guursan kartaa waan ku fasaxay ayadana waa odhan karta isin odhan karna waan ku fasaxay laakiin haddaan taasu dhicin oo ninkan gabadha la siiyo layidhi waa lagu siinaya reerkeeda uu ka doonay ama maaha ayada oo warka ku soo qaaday ee ay ballanta gashay waxyaaba sharciga khilaafsan oo kalena aysan meesha ku jirin ballantaa wax looga bixi kara waa la doonaya ballanta marka laga baxayo waa in qofka loo sheegaa maxaa yeele allah wuxuu qur-aanka ku yidhi oofiya ballanta yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud cuquudda ballanta ayaa ka mid a midda kale ilaa ahada qadar rasuulku calaamaynta munaafiqiinta ayuu ku tiriyey laakiin waxaa la isku hayaa inanku ma la yeelan karaa inanta yani ballan guur ballan guur qadiyadda la isweydiinaya taa weeye arrintaas ayadaana waxay dad badan oo muslimiinta kamidu ku xidhayaan hadday arrintu tahay kaliya isku soo qaad oo wixii shareecadu ay diidda walaa muttakidii akhdaanin aysan jirin ninku waa odhan karaa inanta waan ku doonayaa ayadana waa odhan kartaa waayaan waxba kama qabin oo ohan reerkayga u tag reerka inta loo tegaya sanada waa qaadan kartaa sanada way qaadan kartaa oo dib ka taagan ma jiro laakiin waxaa la doonaya inaan wax kale meeshaa ku jirin baara laga soo wada casheeye iyo xabad sanbusa halaysi soo siiye iyo sheekadaas meesha kuma jirto jacayl baan geerihiisa wada dhisayna iyo dhinac ka waraabay dhinacan ka waraabin iyo may waaa taa ma jirto qadiyadaas iyada maya marka haysfasaxeen dadkaas hadday mawduuca ka baxayaan nacam
haddii aan haddii gabar aan guur ku heshiino oo aan allah dartiis ku jeclaaday oo ay waalidkeed maal iyo qabiil igu diidaan sidee baan yeelayaa
dayib inanta ninku waa guursanayay jacaylka allah dartiisa ha noo dambeeyo guur uma meesha yaalla isaga ma ka soo qaadaynaa kolka reerku hadday qabiil iyo maal ku diidaan ninka asi akhlaaqdiisa iyo diintiisa ay fiican tahay rasuulka sala allahu alayh wasalam waxauu yidhi fain istajaruu fasuldaanu waliyu man laa waliya lah hadday ka reebtoonaadaan dadkii wilaayada iska lahay bixinta inanta waxaa inanta weli u noqonaya suldaan gaalli islaami ah wilaayadu reerkaa way ka guuraysaa idaa ja'akum man tardawna diinahu wakhuluqa fasawijuuh akhlaaq iyo diin nin kale u guuriya inanta sardi kale laguma xiri karo haddau qaalli islaamiya jiro waalidkoo jooga lagugu xirayaa ayagoo halka taag taagan baa lagugu xiri masaafa ma jirto wax kalaa ma jiraan gaalli kugu xira ma lahan meel aad martana ma lahan gabdho kale oo sideeda loo jeclaan kara waa badan yihin isaga tag laakiin inaad masaafaysasid iyo inaad tira khudasiraan ka dhigan iyo hoosaan ka mahalsan iyo sheekada noocaasoo ma jirto gawr caana waad samaysan kartaa hadday reerku xoolo iyo qabiil kugu xidhaan ninkana waxay reerku ku diidi karaan waa inuu akhlaaq xun yahay ama uu diin xun yahay diinta la sheegaya waa inuusan qur-aanka iyo sunnada ku dhaqmin dadka maanta jira waxay diin xumo u yaqaanin haddau qofku diinta ku toosan yahay haddau qayro canka oo tabis intaa la-eg ku jiro tabiskii haalaha ariga tabiski intaa la ekaa asagoo xoogaa lacaga wato waa ninkaasa akhlaaq iyo diin leh maanta dad bilaasay u yaqaanin saa maahan calaa kulli xaal inanta qaali u geyso ha kuu mahriyo xubigaaga oo mid guur wa ficlan khalaas ka soco nacam
ka waran gambaleelka sida teleefonka yiri lamida
gambaleelada la yeeriyo oo u dhawaaqa sida saacadaha masaajida ka garaa oo kale waa kaniisada keed oo kale mamnuuc weeye dadka muslimiinta looma ogolaa teleefonka yani uma dhawaaqo sida gambaleelada misaalan qaarkood gambaleelka waxaa la doonaya inuusan kan kaniisada shabihin waa inuusan u dhawaaqin midda kale muslimiintu waxay leeyihiin jaraska nabigu waxau yihi aljarasu masaamiiru shaydaan jaraska baarka la yidhaha waa koosi dawanka la ohan jiray oo macnaa birta ah oo dhalama dheg tidhaahda waxyaalaha sidaa u dhawaaqayo maskaxda bani aadamka dhibayo dhan lama ogola hurdada saacadda dadka ka kixida siday u badan tahay sidaa iyadu ma aha way ka bedelan tahay calaa kulli xaal wax alla wixii dhawaaqooda ou masaamiirtaas ama jaraskada noocaasa ou shabaho waxay kamid yihiin waxyaalaha shayaadiintu wataan waxay kamid yihiin waxyaalaha kaniisadaha ku xihan oo mamnuuca ah waxaan sidaa shabihin mashkuul kuma sugnaa
waxaad sheegtay in lala dagaalamayo ahlu bidcada kuwa qubuurta ma soo gelayaan waa kuwa ku ictikaaf qubuura
dayib dadka qubuurta ku ictikaafa waa bidcada la sheegayo qolada ugu sarraysa bal waxay u badan yihiin dad aan diin lahayn maxaa yeelay allah subxaanah wa tacaala keliga ayaa la caabudaa cid kale oo lala caabudi karaana ma lahan dadka qubuurta ku dawaafa oo u xajiya meelaha qubuurta ku taallo oo yidhaahda haddii qabri hebel intaasoo jeer lagu dawaafo waa xaj ama waa xajulmasaakiin iyo dadka u aaminsan dadka qubuurta ku jira inay wax qabtaan amay wax gooyaan amay wax tari karaan dadkaas ayaga oo waxa ay la yimideen shirki weeyaan waxayna ku tirsiyihiin mushrikiinta haddaysan ficilkaa ka tegin ma ahan arrintooda bidxa iyo waxaas oo iskala sara marsay waxay soo gelayaan qolada alla yidhi subxaana wa tacaala waidaa xushira annaasu kanuu lahum acdaan wa kanuu bicibaadatim kaafiriin way ku kufrinayaan berrito dadkan ay leeyihin waxbay qabanayaan ama salaada la dur tegayo qubuurta qubuurta laguma dul dukan karo xaggooda looma dukan karo oo lalama qaabili karo salaada laa tusalluu ila alqubuur walaa tajlisuu calayha adilo saxiixa nabiga usug ka sugan xaggooda ha u dukanina hana ku dul fadhiisanina midda kale xadiis xadiisu sugantay nabigu waxa uu sheegay sala allahu alayh wasalam makhluuqa ilaahay dadka ugu khayrka daran inay laba qola yihiin qolada ugu horraysa waa qolada waa qolada dhisi doonta qubuurta yatakiduuna alqubuura masaajid qolada labaadna waa qolada qiyaamadu ku dhici doonta ayagoo axyaa oo nool ayana inta iimaankale waa laga sii qaadaa nafta sida adila saxiixa caddaynayso marka dadkaa qubuurta dhisaya oo derbiyada yacni ku wareejinaya la marinayo nuuriyadda iyo dadkaa qubuurta ku dawaafaya dadkaa sardiga ka gelaya dadkaa qubuurta xiriirka noocaasa laleh haddaysan ka tooba keenin oysan ka bixin dadkaa shirkiga lagu xukumayo ay ku jiraan maxaa dadka loo gaalaysiinaya iyo maxaa xagga looga dhacaya iyo maye waxaa meeshan yaalla arrin aad u adag rasuulka maanta uu geeriyoonayay dhowr maalmood ka hor shan maalmood baa riwaayada qaar sheegayaan waxa uu lacnaday yuhuud iyo nasaaro qubuurta ambiyadooda iyo saalixiinta ayay masaajid ka dhigteen caaisha waxay tihi rasuulku waxau ka digayey waxa yuhuud iyo nasaaro sameeyeen waa waxa maanta ummadeennii samaynayso waa waxa culummadeenni ay la wada huwan yihiin oy saa ku wadaan oo ay u haystaan arrintu inay sidaa tahay oy ku leeyihin awliyadiia lagu xadgudbi awliyadiia xagga laga dhacay yaa ka oynaysanay abubakar iyo cumar iyo ragga marka laga soo tago khulafada qaybaheeda kale iyo ragga jannada loogu bishaareeyey qubuurtoodii meelay ku taallaa lama yaqaan say u badan tahay maxaa qubuurtooda inta loo raadiya loo dhisi waayo ama nabigu udhihi waayo waxaa laga qabto ambiyada ilaahay oo hore u dhimatase qubuurtoodii maxaa nin u dhisi waayo qabri in la dhiso la dul fadhiya hadday faa'iido leedahay hadday faa'iido leedahay waxay muslimiintu yidhaahdaan sida xadiis bukhaari ku sugan caddaynayo nabi muuse waxau alla weydiistay baytulmaqdes meel u dhow in nafta looga qaado ma u oran waayaa la yidhi baytulmaqdes gudihiisaba waxau ka baqla ayay odhanayaan muslimiinta yani suraaxda muxadisiinta in qabrigiisa inta loo aqoonsado la dul fadhiyo sidaa darteed meel alla meel ambiyada alla ku duganya lama yaqaano rasuulkeena un baa laga garanaya sala allahu alay wasalam ay maxaa waa haddii loo baahan yahay qabri in ilaah laga dhigto nooca weeye midda kale adduunkan goormaa gaalnimo ugu horeysay maantii musawir la sameeyey qabrina la dhisay gaalnimada dadkii ay ku bilaabato kuwii ugu horeeyey maxay ahaayeen niman culamaa suraxaa waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaca walaa yaguusa wayacuuqa wanasra sida bukhaari ku sugan waa san nin oo culamaa oo wanaagsan magacyadood oo sidii loo dul fadhiyo maantii dambe layihi ayuga ilaahay ah qubuurta la dhisaya noocaa weeye ninka qabri ku dawaafay waxa u diin leeya ma haysto ma jiraan waxa ula beeniyey ku si caddaana u inkiray aayaddow alla yidhi iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin adiga keligaa baan ku caabudaynaa kaana kaalma dalbaynaa dadka qubuurta ku dawaafow rabbigiin ka cabsada dadka qubuurta odhanaya qubuurta waxbay galanow rabbigiin ka cabsada waa nin asaga islaanta u qabay la dumaaday oo asaga abaar cune maxuu kuu qaban karaa ninka kawaaliga odhanaya awliyaday soo kaco wax qabee maxuu u dhinto u isu celi waaye oo adduunka u joogi leeyahay nin geerida jecel ma jire ma noolaado haye nin soomaalidu waxay tidhahdaa nin dhinta kobihiisa ka roon wau garanaya mahmahyada noocaasa waxay dhaha mahmahyadaas waa jirtaa kobihiisaa dhaama maxaa yeele kobihiibaa jooga maxaad ka doontay dib wax weydiisanaysaa haye maxaad ka doontay midda kale haddaad ay run tahay nimanka la sheegayo oo culimmada ah oo dhintay ayagu way dhinteen inay sidaa sheegaysaan wax u qaban karaan afar nin baa xamar ku dugan baa nala ku yidhi oo halaqa iyo badda iyo cudurka ka ilaalisa xafadda jirdi iyo ay mooryaanka wada ma naga qabtaan hadday badda naga hayaan ayagu bad wayn diindiya ninka celiyey xabadda way naga celin karaa haddaad run sheegaysaan haye war ilahay ka xisooda midda kale qubuurta meelaha qaar ku taala sida biyoole oo kale waata la yidhahdo waa boqolka awliyada cidka iyo dhulka ayuu kala hayaa waxyaalo weyn baa jira lugta u ku fidiya meelaha qaar ama mid marka ku yaalla maraakiibta badaha maraysa dhiiggi dabadka lugta ku toosiyaa haddau lugta ku toosi karo ma naga toosiya dalkan qarrima balaayada nagu dhacday ma maalin walba u tagtaani ordaa sardi ka soo gala waxaa qabteen nimankaan u taga awa dadka waxaan sheegayay ilaahayna ka xisooda dadka amwaadda oo dhinta u duceeya allaha u naxariista ilaahda haddii waalidkaagu ku jiro waalidkaaga waktiga ilaahay ku siiyo sadaqa u bixi adoon wakti iyo beri iyo bil midna u yeelay waxa kalood wadaan joojiya awliyada kaan iyo xaggas oo ilaahay awliye waaleeyay oo ninka inkiraa diinta waa beeniyey awliyada allana rag iyo dumar uma qaybsanto axad alla axadkii laga helo laba tilmaamood waa weli ilaahay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun qofka iimaan run ah iyo cabsika laga helay oon weligii xaaraan iyo xaqdararo iman oo wanaagga ku dadaalay axadkaas waa weli ilaahay midda kale dumarkaan u sheegayaa arrintaasi ha ogaadeene dumarka oo aad baa laydin khiyaane haween awliyaa ma jiraan maxaa awliyada laydinkugu digo nimanka awliyada looga dhigaa nimanka waa idin sirteen iska celiya nimanka naaga awliya ninkuama samaysta wabilah tawfiiq nacam
lacagta sawryada ah ee gabadha laga qaato ma banaanta
dayib lacagta yardaha la yidhaahdo ee dumarka laga qaato siday rabto arrintaa noqotee mamnuuc weeye hal mar baa la ogoliyay hal mar ninka gabadha guursaday reerka uu gabadha ka guursaday waxa weeyaan aabba iyo hooyo oo kale u noqdeen inanta walaalaheed waa walaalihii oo kale inanta hooyadeed iyo aabaheed waa aabihii hooyada oo kale sida u ixtiraamayo u dhaqaalaynayo u wanaajinayo waa inuu u wanaajiyaa asagaa lagu leeyahay laakiin xoolaha lagu xidhaa gabaatiga la yidhaah ama yardaha la yidhaah ama la yidhaha sooryadii weeyaan ama la yidhaha inanta haddaan intaa marada lagu laamin lama mahriyo waa xoolo shaydaan odayaasha qaataana waa xaaraamo cunayaal ta ha la socdeen waxayna soo gelayaan xadiidka uu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam dadka ilahay dadka ugu xadaabka adag yaa ka mid a man baaca xura fa akala samana axad xur ah oon addoonayn qofka gatay ee lacagtiisa cunay gabadhaana xur weeyaan addoomad ma ahan see ku garatay inaad tidhaa wallahan gafuurka la dayna lamahadsana in intaa la dhiga mooyaane see ku garatay xaggeed ka keentay maxaase xoolaha ku xidhay ninka ininta guursaday waajib bay ku tahay inuu reerkiisa wanaajiyo oo qaraabadiisa iyo ehelkiisay ka mid noqdeen laakiin wax kaloo xoole la yidhaha meeshaa kama jiraan naga daya xoolaha dadka lagu xidhayo nimanka guursanaya gabdhaha xoolahay ku guursanayaan la bixiya waalidka waxaysow hablihiinina u dhisa oo rabbigiin ka cabsada wiilashaba lacagaad ka bixida halna waa idin xasuusin wiilkiisa qofka sariir u gala inantiisa u geli waayaa khaa'in weeye waxauna ka baxay xadiidka uu nabigu yidhi ittaqu llaha wacdiluu bayna awlaadikum ilaahayna ka cabsada oo ilmihiina cadaala u sameeya gabadha ninka guursana hadduu kaa farto oosan waxba k kausan kaa doonay nacam laakiin waa inaad sidaad wiilka wax ugu qabanaysa inaad wax ugu qabataa awalba nin kale utagaysay maxaa kaa galay ilaahayna ka xisaabda gabdhahan dhibaatada ka deeyay aad garanaysaana iska dhaaf ana nagu dirina wax midda kale gabadha soo nin u baana iyada maalin kale ma naag doonaya cabdullah tawfiq nacam
xoolahaas xoola shardi laga dhigi karo qof in lagu xiri karo ma ahan oo waa mamnuuc sideeda ahaan laakiin qofkii inta guursanaya hadduu dadkaas isagu ehelkiisa ah wuxuu rabo u keeno oon shardi ahayn oo aan igu xirayn oo aan laga rabin oo aan qasab ahayn wuxuu rabo isaga waa bixin karaa gulad ma lahan
isaga waxaa laga rabaa si adigii hoyada u dhaqaaleeyo u dhaqaaleeyo laakiin waa inaysan shardi ahayn intuu rabo u keenaya intuu rabo u xasanaya xoolahaasna waxay noqdeen xoolo caada oo aan gabar la guursan karin in la bixiyo mooyaane marka caadadaas iyada ah si laysu hortaago loo garto inaysan jirin ay wax baaba-a tahay waxaa la doonaya in xoolaha hadduu qofku xataa dadka xoola siinayo uu dib ka siiyo saas ayaa wa leanna hadda waxaa loo haystaa in sooriyo la geeyo mooye inaan la guursan karin gabadhii waasu dhibaato weyne dhibaatada kale waxa weeyaan oo meesha jirta iyadana talada rabo inaan wax ka sheego dad badan baa waxaa laga yaaba inay yidhahdeen dadka qubuurta maxaa loo leeyahay shirki baa ku jira oo dad iimaan loo alla caabudayo oo diinle maaha ilaahay qur-aanka ku yidhi wamaa yu'minu aktaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun suuragal weeye qof iimaan lagu ogyahay oo iimaan lagu sheegayo inuu muslim noqdo waxaad arkaysaa dad badan oo iimaan iyo diin sheeganayo oo alla rumeeyey oo odhanaya diinta waan rumaysana inay shirki ku sameeyeyso ilaahay sana subxaana wa tacaala arrintaana shirki diinta ayaa ku tilmaantay إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى غير ما يسعى من الله وكذا بسم الله لو يجبت فكرة وضرب الجنة الله يروح حتى هدي الدينان الله يروح إلي تنجينا يسلم لكن واحد يزون يا غصة في جنة اللي مؤوضة انتم يعني دجن أو ونكسن وراها الله إلا جمع بحيه وناجة أيضا هو الاستعمال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولا نفرع يسب العالم وإن اتكبع بحيث وإن شيء نصوصه هذه haddii yaroo khayr ku jirto waa kaa yeelaya haddii uu khayrkaa diido oo isagu isku adkeeyo o yidhahdo khalaas wax kala ma jiraan hade isaga un bay u taaba arrintaas iyada ah waxaanse arrintan as jirtaas waxay tahay laba qolo oo dadka islaamka ah yani magaciisa sheegta ka mid ah inay diintan wax u qabanayaan yaan weligeed loo malaynin nimanka shiica la yidhahdo inay diintan wax u qabanayaan yaan loo malaynin shiica diintaas inay lugooda mooya wax u qaban mayso qolada kalena waxa weeye nimanka la yidhahdo tasawufka oo suufiyadii hore maaha caalamka maanta kuwa ka jira oo kale qolada kalena waxa weeye nimanka la yidhaha tasawufka oo suufiyadii hore maaha caalamka maanta kuwa ka jira oo kale ama baksiga ah ama waayada mooda firaqa jira oo noocaasa suufiyada loo yaqaano inay diin wax u qabanayaan yaa loo malaynin nimanka xirkiya inay gaal yihiin qofkaas waa gaal diin ma lahan beri la imaamaayo laakiin kan salaada ka tag oo yidhi salaada laygu walaan dimuqraadiyana dadka diin u ah waa muslim waa awliyaa laysulayn kana waxaan ogeynaa ku qarsoon ka warshada khamrada u shaqeeya boqolkiin hadda u kala madaxu salaaxaysan waa kayrqada waa gacaysada wax iska dagaalaleeya kan qaadka ka shaqeeya masjid baa laga qaaday ama xoogaa baa laga qaaday waa loo ducaynaya qaadka ninka gadaayo ninka khamrada gadaana waa isla mid qaadka ninka iibgeeya iyo ninka xilib khaansiid iibgeeyana waa isla mid waxba kuma kala bedelaan wax ay ku kala sokeeyaan ma lahan waana cadow ilaahay kulligood waana dadka ilaahay oo ku yidhi waman yacsi allaha wa rasuulah wayatacadda xuduudah yudhulu naara khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiim allah iyo caasiyo way xadgudbeen muslimiinna weeyaan marka dadka islaamka laba qolaba iska qabta haddaad rabtaa inaad guulaysataan culamaa usuu dadka la yidhaah oo inay calooshooda wax ku subtaan mooye aan xag garanayn haba iska qabto nimanka jabooyinka doonaya oo qof walba dhiiggiisa u iibsanayo xoolaha dadka u xaraasayo kabiliyaalka lacagtooda uskuusa lafinayo gawaarida dadka uga diidanaya aada dagahesheen nin madax agtiisana aada magac ku yeelateen askaqabta labadaa qola askaqabta labadaa qola askaqabta jananada ka soo baxda meelaha korashada lagu qaato oy soo tababareen qolay qolayka yuhuudda ka socdaan askaqabta waa haddaad wanaag doonaysaan haddii kale waxaad tidhaha ninkii reerkayga hay weeyaan waa kida markii muxaadaro la jeediyaa waxaad tidhahdeen reerkeenaa loola jeedaa maxaa waxaa looga hadlaya reerkeenaa loola jeedaa reerkiinaa loola jeeda asnaamtiinaan ba ka hadlaya haddaanba idin sheegin saddexdii sano oon sheegaan baan rajinayaaba waana idin caddaynaya wax alla waxa magaca soomaalida sheegtoo dhan baan rajinaya waan ka soo horjeeda yacni ilaa in yaroon alla unaxariista mooya waana muslimiin saasaan u oqonsanaa waxay rabtiin ku hadla annagaa reer fulaanaya annagaa kidaayo qabiil walba isoo qaada imaad ha usbuucii dhawaa la liigu yiri shan qabiil baa ku dha kulligiin imaada wax alla waxaa tihiin bala hadla arkeen waxay ahayd in alla inta ka caroonaysa xaqana qul muutuu bikayrikum aradiinna ku dhinta waana muslimiin ilaah baa ku xakumay subxaana wa tacaala nin aan magac iyo sharaf garana ma jiro soo garanaysa ninkii ka caroonaya tiita ha caroodo waayo waxa uu rasuulku caddeeyey sala allahu calayh wasalam inuu yidhi xaqa ku dhawaaqa haba qaraaraadeen meesha ugu dambayda ha maro laa takaafuuna fi walaa takaafuuna fi illahi lama tallaay dadka kayrkale ilahay tiitiisa kama baqaan nin kasta haba dirin war wax alla waxaad haylan habaa haddaad wax tari kartaan oo qaymo leedihiin oo sharaf leedihiin oo dadaxo leedihiin gabdhihiina kursiga ka dhicin lahaydeen aqaladiina badbaadsan lahaydeen adinkaa sharaf iyo qaymo lahaan lahaa nin intaa midna ka qaban la inuu yidhahdo saasaan yeelay xaggan kadhin waxba ma ahanin waxaad yeelaysaan dantiina garta tuubu ilaa rabbikum rabbi aan u wada toobadkeena qalab baan ku jirnaa aan alla u laabano ma la diiday maalin kasta madaafic ka dara iskaaf ay idinku soo daadato oo diina ayadaha qur-aanka iskaaf waa idinka gajaran yihin iskaaf iyo sajaaho idinku soo daatamaya markaas saasay arrintu noqon ilaahay laga boqo subxaana watacaala macaqabada yani baarlamaanada la yidhaha dadka hoos tago oo ayagu jecel mujrimiintaasow dadka kala maxafinada ku dhan oo ilahayna ka cabsado subxaana watacaala oo dad ilahay aan noqono marka ikhwaani ilahay waxaan ka rijaynayna inuu diinta nagu sugo aad baan u qaldannahay dhib weyn baananahay si aan diinteenna u laabano aan toobadkeeno cama iyo culmo wax nabad qabo naguma jiraan nin walba dhiig oo ku dhacdiiyaa nin walba caloosha xaaraanba uga buuxda nin heerkiisa garabkii iyo nin maskaxda ka buuxaya iyo nin jala in adeerkiisa la safan iyo nin qabiilka xoogaa u aruriyey iyo nin ay niyadda ka gashay ilaw reer hebel jabi meeshaan balaa yani jeeli igu sunta midaan masabta iraa kuma jirin baan inaga sheegay meeshaan qof la yidhaha khayr oo qaba ummaddan naguma ogaa ummaddan balaaya ku dhaxday ee dad aan isdaba qabanin hadday gooro goor tahay haddaan isdaba qaba weyno waman yurid biilxaadi waman yurid bidulmin allah subxaana watacaala markuuwayba waa nabi ibraahim makaan albeyt allah tusrik markuu looga soo sheekeeyey waxuu ka hadlay dadka ilxaadka iyo dulmiga doonayo nudubhu min cadaabin aliim bu alla yidhi waxaan dhadhansiin doonaa cadaab aliim ah ilxaad baana dadka maanta jiraa doonaya say u badan yihiin marka allaha nacaymiyo aan caymo rabbi ka dalabno rabbina aan jannada naxariis weydiisano marka
waxuu ka waramayey arrinta dulmiga la yidhaahdo dulmigu waxau ku saabsanaa yani inaan dadka la dulmin iyo shirkiga iyo wixii lamid ah waayo allah qur-aanka wuxuu ku yidhi wamaa lilzaalimiina min nasiir zaalimiinta wax u gargaara ma helayaan axadka nafsadiisa shirki ku dulmiyey iyo axadka nafsadiisa ku dulmiyey inuu muslimiinta iyo masaakiinta dhigo wax u gargaara ma helayaan sidaas ayuu yidhi allah subxaana wa tacaala marka waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ah inay dulmiga isaga tagaan waxuu imaamku akriyey khadiidka jazaahu allah khayr xadiid dhirir badan oo cajiib ah oo waxyaalaha dulmiga ka yani ummadda sababu ah ka warramaya waxa uu rasuulku yidhi xadiidu qudsa waa la ka warinayo yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu dulmiga waxaan ka dhigay mid adinka iyo anigu naftayda waan ka xarimay inaan wax dulmiyo oon axad ku xadgudbo adinkana dhexdiinna waan ka xarima ha isdulminina sidaas ayuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam waa xadiidulqudsi ou alla ka warinayo rabbi baa odhanaya maxaa wax loo dulmiyaa waan gaajaysanahay maxaa wax loo dulmiyaa waan arradanahay maxaa wax loo dulmiyaa dhibaatooyin kale oo la sheeganayo sow sidaa ma ahan arrimihii ayuu ka warramay allah yaa cibaadii kullukum jaa'icun ilaa man adcamtuhu fastadcimuunii udcimkum buu alla yidhi adinku kulligiin waad gaajaysantihiin diin baad u gaajaysantihiin caafimaad baad u gaajaysantihiin cunto ayaad u gaajaysantihiin biyo aad cabtaan baad u gaajaysantihiin meel aad jiifataan baad u gaajaysantihiin kulliga gacantayday ku jiraan iga dalba waan idin siinayaahe ma uusan odhani alla united nationka iyo hay-at ulumam almutaxida weydiista laakiin waxau yidhi aniga iga soo doona waan idin siinayaahe ma uusan odhanin alla isku duula oo isbaabi'iya waxau yidhi iga soo doonto waan idin siinayaa gacantayday ku jiraan buu alla yidhi subxaana wa tacaala ninkii cunto rabow rabbi weydiiso ninkii waxu caba rabow rabbi weydiiso ninkii jago rabow rabbi weydiiso adoon axad bini aadama ku xadgudbin iga soo doon waan ku siinayaa ayuu yidhi alla subxaana wa tacaala ummadda waxa loogu xadgudbaan oo waxaan xunaan u baahana waayo dad badan markii calooshooda wax yar ka dareemaan halkaas ayay qaadanayaan qoryo sida laga sheegay amaakinta qaarkood waxaa ii shaqeeyda hal d m iyo hal kila oo yani noocaasa qoryaha u shaqeeyo xoolaha kusoo dhaca marku sheegayo sidaas ayay dadku yidhaahdeen xoolaha noocaasa xoolo xaaraama weeye dadka cunaana kula laxmin nabata bilxaraami fahuwa awlaa binnaar xadiid marka durugiisa la ega saxiixa hilib walbo xaaraan ku baxay naarta allah ku habboon in lagu sido ayuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam ninkii xoolaha u cunayaa ribo ay yihiin waa daalim ninka xoolaha uu cunaya ay yihiin muslimiin iyo isku diraa waa daalim ninka xoolaha uu cunaya ay yihiin xoolaha uu dad ka soo xoogay waa daalim ninka xoolaha uu cunaya ee yihiin xoolaha ay qaataan ciidamanka u adeega dawaaqiidda sida nimanka madaxda jawaasiista iyo booliska oo muslimiinta dhibaya bakti cunayaal weeyaan waana daalimiin mujrimiin oo alla ka furtay waa inay sidaa ogaadaan xoolahaasoo dhan mamnuuc weeye marka rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala xoolaha nuucaasa haddaad sadaqaysatana muxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam waxau oranaya laa yaqbal llaha sadaqatan biayri salaatan bigayri duhuur walaa sadaqatan min quluud xadiid ku sugan muslim iyo kayrkii ilaahay ma aqbalo salaad aan loo dahaaro qaadan oon qalbigaagu nadiif ahayn oon jirkaagu nadiif ahayn xoolo laga bixiyey xoolo xaaraanana sadaqa laga bixiyana alla ma aqbalo mana yeelayo subxaana wa tacaala rabbi ha laga cabsado oo xoolaha xalaal ha laga dhigo oo dulmiga ha layska ilaaliyo waxau yidhi allah yaa cibaadii kullukum caarin ilaa man kashawtu fastagsuu liakzikum kulligiin waad ararantihin waad gaagaawantihin waxaad ka qaawantihin diinta garashadeeda waxaad ka qaawantihin caafimaadka helidiisa waxaad ka qaawantihin awoodda iyo tabarta waxaad ka qaawantihin cilmiga iyo garashada wax kasta oo aratir lagu arad baxo oo jidhka lagu qarsado aratir ah jahliga looga baxo dulliga looga baxo xeebta qofka lagu qariyo gacanteeday ku jiraanay weydiista waan idin siinayaa dadka dhaca oo isku dira oo dhibaataya lama dhihine iisoo doonta gacantaan idin gelinayo alla leeyahay subxaana wa tacaala waxyaalaha dulmiga dhalinayana arrimaha weeyaan ikhwaanii rabbi ha laga cabsado rasuulku waxau xadiid saxiixa ku yidhi ittaqu dulma fa ina dulma dulumaatu yowma alqiyaama iska ilaaliya dulmiga iyo xadgudubka dulmigu maalinta qiyaamada waa mugdiyaal nin kasta oo ku dhaqmay ama dad ku sameeyey waxaan shareecadu u banaynin waa daalim axadka daalimkaana maalinta qiyaamada qabriga iyo siraadka iyo meel walba mugdi baa looga dhigin meeshau jiirsadana jahanamo ayaa laga dhigayaa waayo rabulcizza saas ayuu noo cadeeyey dulmiga ha layska ilaaliyo rabbi ha laga bogo waxau allah odhanaya yaa cibaadii inakum tukhdi'uuna billayli wاnnahaar wa ana akfiru dunuuba jamiica fastakfiruuni akfir lakum kulligiin waad dambaabaysaan maalin iyo hameenba iga dembi dhaaf dalba waan idiin dhaafayaahe saacad kasta gaf baa idinka dhacaya tooba keena waan idin saamaxayaahe saacad walba waxbaad dhibaysaan iisoo laabta waan idin saamaxayaahe axadkii dembi galo rabbi ka galayo rabbigaa u laabo axadkii bani aadam ka galayo bani aadamka ka cafi dalab xuquuqdooda uu celi allahana ka cafi dalab wau ku cafinaya subxaana wa tacaala dulmiga aan gelayna waxaa ka mid ah dadka masaakiinta oo muslimiinta in loo gargaari waayo waayo dadka cadaabka gala alla waxau yidhi innahu kaana laa yu'minu billahi alcabiin walaa yaxudu calaa dacaami almiskiin alla ma rumaysnayn masaakiinta waxa loo qabta ma dhihi jirin waxna uma qaban jirin masaakiinta wax u qabta dadka dhibaataysan saacida axadkii xoog law xooggaaga muslimiinta wax ugu qabo kii xoolo heli karo wax ugu qabo kii cilmi low cilmiga wax ugu qabo kii uwood kala hayo wax ugu qabo rabbigii ka cabsadoo bukliga ka taga oo dad caadiliyiina oo nafsadooda naar ka badbaadiya oo sirki iyo dulli iska ilaaliya oon masaakiinta dhibin oo kayrka ku dadaala naqda adduunka iyo aakhiradaba aad guuraysateene arrinka aanu garanno rasuulka sala allahu calayh wasalam aad ayuu uga digay shayga la yidhaha dulmiga waxauna noo sheegay axadka la dulmiyey ilaahay ducadiisa waa aqbalaa waxaana lagu xambaaraa saxaabka dushiisa riwaayadaha qaarkood waxay odhanayaan oy culimmadu saxiixinayaan xataa walow kaana faajir axadka laga garjarayo oo la dhibayo ilahay berigiisa waa yeelayaa ballan bauna qaaday lacansuranaka walow bacda xiin allah waan kuu gargaari doonaa sanada ka gadaalba ha noqotee nin kasta oo wax dulmiyey ama waxa dhaco ama waxa dilo ama gardarro waxa ku xidho ama qof ha masabito maalin ilaahay kaa gooyaba waa lagaa goynayaa markhaati beena haddaad furto maalin alla kaa gooyaba waa lagaa goynayaa ilaahay waa kugu soo socdaa ma iloobin ilaahay wax ma iloobo subxaanahu wa tacaala wayna kugu imaanaysaa arrinta ayada ah ee rabbi ha laga boqo diinta islaamka ha la ilaaliyo xadgudubka ha la iska deeya iyo dulmiga ikhwaanii aanu garanno dulmiga xumaanta uu leeyahay oon dad ilaahay noqonno khadiidka khudbadiisa mawduuca ayay ku saabsaneed waxaan idinkaga digayaa marka saddex diiwaan oo oo dulmiga lagu qoro oo rasuulku xadiid oo ku sheegay diiwaanka ugu horreeya waxau yidhi ilaahay ma dhaafo waa maxay waa shirkiga ina shirka la dulmun cadiim axad walbow shirki iska ilaali diiwaanka labaad waxa weeye waa midka ilaahay ou ballan qaaday dadka geysta inuu ka amaalmarinayo waa addoommada ilaahay in lagu xadgudbo ilaa uu rasuulku yidhi ri garoon ri geesale hadday herkido rida geesaale berrita waa loo ciqaabayaa xataa yuqaada saata aljalca min asaati alqarnaa xadiis saxiix ayuu ku yidhi nabigu xuquuqda dadka iskale waa loo celinayaa ridii garooneed markii la hersiyey oon geesta qabin midkii geesaa qabtay berrita waa loo qabanayaa bal wax kale iska dayya axad walbow garo ninka ciidanka ah u is-ilaalin waan u digayaa nimanka ciidanka la yidhaha ama boolis ha noqdeen ama milatar ha noqdeen ama jawaasiis ha noqdeen ilaahayna ka carsada xoogga iyo burarka iyo buladka aad wadataan musbakaa ku dhiginina dan baa idinkugu jirta waxaan kaloo u digayaa rasaasa dadkay gacantooda ku jirto waxaan kaloo u digayaa dadka xoolaha haysta oo ummadda wax qaribta gadaal ka soo buusgaraynaya rabbi ha laga cabsado maalin aad qaawan tahay oodan deris dawla qabin ood keligaa tahay ayaa rabbi lagu hor keenayaa walaqad ji'tumuunaa furaada kamaa khalaqnaakum awala mara saas oo la yidhi subxaana wa tacaala adigoo keliga ah oo waxaad haysata aan la arag ha la isilaaliyo nimankaa ku ribaynaya inay uwoodda leeyihiin oo isilaaliya ma is-ilaalin diideen adduunku waa laba maalmood ee raaxaysta ma'wigiinu meeshau noqonaya ma taqaanaan uma ma'waahum jahannama wa bisa almihaad jahanamay u seexan doonaan gogolna ayada ugu baasilayow alla yidhi subxaana wa tacaala nin kastoo isilaali oo rabbigaa ka bag oo diinta islaamka ilaali dulmiga uu ilaahay saamaxo waa markaad ilaahay daacadiisa waxoon ka qaladis adoo shirki iyo xumaan iyo bini-aadamka dhibkiisa iska ilaaliyey ilaahay waa kuu saamaxaya subxaana wa tacaala intaa ka gadaal waxaan ka jawaabi doonaa su-aalo dhowra laakiin waxaan ku celinayaa ikhwaanii tasadaquu wax sadaqaysta wax la baxa ninkaan hadda haynin oo meel wax ku ogow ilaa garabtay wax keen axadka miskiinka oo muslimka ha loo gargaaro ninkii dhaktar garanayo geey ninkii uwadaa ugu soo iidi karo u soo iidi axad walbo walaalkaa muslima weeye saaxib aad ku biirtid wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih alla addoonka waa ugu kaalmeeyaa addoonku intuu qof muslima alla darti ugu kaalmaynayo axad muslima qofka kurba ka fayda allah kurbada ka fayda ogaada xadiid ayaa jira oo nebigu yidhi oo xadiidul qudsi ah alla waxau leeyahay addoonkaygiiyo markaan jiraday ima soo booqan ilaahusaan kuu soo booqanayaa waxaa jiraday addoonkayga hebela mana aadan booqan waan gaajooday ima aadan quudin addoonkayga hebela ayaa gaajooday ma aadan quudin waxna uma a uma uusan qaban sidaas ayuu odhanayaa marka waxaad yeelaysaan rabbi ha laga bogo oo diinta islaamka ha la ilaaliyo oo arrintaas ayadaa ha laga fiirsado ninkaa miskiinkaa waxa loo qabto ha la dadaalo alla ha laga bogo oo diinta dhab ha loo ilaaliyo arrinkaa aan ku dadaal ikhwaanii tasadaqu wax bixiya ha bakiilinina masaakiinta wax u qabta dilim bixiya inta laydin leeya ha u qaadanina in la cunayo meel fiican baa laydinkugu bixinaya masaakiinta saacida adinkaytanu idinkugu jirtaa naarta waxaa looga karo waa miskiinan daa matraba axad miskiina oo dhulka ku dhacaya qofka wax u qabta ilaah baa u gargaaraya war dadka dhibaataysan hala saaxido kiritaankii meelahaas ay wareegayaan diintiina ka baxa aan daawo idin siine diintiina ka baxa aan xoolo idin siine diintiina ka baxa aan arata idin siine ayay leeyihiin annaga maxaa noo diida inaan muslimiin noqonno oo aan nidhaahno ku soo dhawaada diinta waxaan hayna nala cuna garabkiinaan taagannahay gaalada isaga taga maxaan u diidanay inantaan nidhaahno waxaa laga garanay inaan waxba gacanta ku hayn marka ikhwaani ha la dadaalo oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala dadka su-aalaha soo qortay waxaan ka jawaabaynaa in yar inta kale bacda salaati alcashri ha u yimaadeen waanu ka jawaabaynaa marka salaada jamacada laga baxo laakiin waxaan ku celinayaa tasadaqu naxam
raxmaan raxiim muxuu yahay xukunkooda gabdhaha ama dumarka ka tegay oo diiday xijaabkii islaamka kadib markii loo cadeeyey arrintaas
inanta xijaabka loo sheegay ama ninka xijaabka loo sheegay ee ins diiday oo qaalo diiday ama nin baahna ama naagta tiri xijaab looma baahna dadkaasu waa dad diintoodii ka ridoobay waxaa waajib ku ah inay diintooda dib ugu soo laabtaan waayo allah subxaana wa tacaala ayaa xijaabka amray oo yidhi yaa ayuha annabiy qul liaswaajika wa banaatika wa nisaai almu'miniin yudniina calayhina min jalaabibiina axadka xijaabka ku jeenseesa iyo qofka inkiro qaada diida iyo ninka yidhaah maanta looma baahna iyo qofka odhanaya waxba maxaa ka macnaa reer magaalnimada iyo shaqada ayaa diidaya axadkaasu waa kaafirun billahi alcadiim waxau ku gaaloobay suuratu alxazaab suuratu nnuur aayad qur-aanka ka mida qofka ku gaaloobaana waa murtad arrinta ha lala socdo dumarka muslimaadkaa rabbigood ha ka cabsadeen xijaabka ha xirteen nimanka muslimiintaa rabbigood ha ka cabsadeen dumarkooda xijaab ha u xidheen jirkooda ha qariyeen xijaabka laguma cayaari karo waa rukni weyn oo diinta ka mid ah inkirin la inkiro iyo maxaa ka macnaa ayaa diinta looga baxayaa qofka jahli intuu ku sugan yahay waxaa loo caddeeyo marka loo caddeeyo ka gadaal maadaa igule iyo maxaa kaa gala iyo maxaa iga muuqda iyo sheekooyinkaas waa wixii diinta looga baxayay ha ku bishaaraysata inanta aan ijaab ilan inay ku jirto qoladow nabigu yihi ruba kaasiyatin fi dunya caaliyatin fi laakhira waxaa badan dumar adduunka ku labisan aakhirana naxariista alla ka qaawan oon janno alla rijo ka qabin carabta jannadana aan helayn inay yihiin dad aan diin lahayn rasuulku waxau yidhi alcanuuhunna fa inahunna malcuunaat markay idinka hor yimaadeen waxaad ku tidhaahdaan naxariista allaha idinka durjiyo waa lacnadan yihiin oo diin ma lahana saas ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh nacam
ruux daaci ah oo dadku ay ku dayanayaan ma u bannaan tahay in ay sunnada qaarkood ay ka tagaan
dayf axadka daaciga waxaa waajibku ah inay sunnooyinku ka muuqdaan hadday tahay labiska hadday tahay garka hadday tahay tadbiiqa diinta hadday tahay dhismaha aqalka oo reer la yeesha sida guurka iyo waxa lamidka ah wax kastow nabigu samayn jiray waa inuu ku dadaalaa inuu isagu soo nooleeyo isagoo u soo noolaynaya hadba sida loogu baahan yahay marka waxay u qaybsantaa sunnadu laba qaybood qaybu waa qayb khaarij ah qaybuna waa qayb naftiisa ka muuqanaysa labiskaaga hadalkaaga dhaqankaaga sulugaagu waa inay si walba diinta waafaqsan yihiin waxyaalaha kale oo khaarijka ah sida waxyaalaha looga baahanya ninka daaciga inuu barto iyo dhismaha reerka waxay ku xilan yihiin hadba daaqadiisa laakiin labiskaaga dayigaaga hadalkaaga dhaqankaagu waa inuu diinta waafaqaa waayo waxa ugu weyn oo diinta lagu fidiyaa waxa weeyaan waxa loo yaqaano qudwa dayaso dadka waa in khayr looga daydaa wanaagna lagu hogaamiyaa carabkaaga control dhaqankaaga control dhaqaalahaaga control labiskaaga control socodkaaga control wax walba ilaali si aad u noqotid qoladii uu rasuulku u yidhi sala allahu calayhi wasalam markau meesha u dilayay ummadda u fitaareeya oo ha kala eryinina is-adeeco ha iskhilaafinina adinku haddaad wanaagga samaydaan ood is-adeecdaan ood khayrka ku dadaashaan dadku way idinku dayanayaan oo wanaagay samaynayaan ducaadu rabbigooda ka cabsadeen xumaantana ha isaga tageen qabyaalada iyo qaabdaradana ha ka tala duleen
gabar ay labadeedii waalid sabti oogsaday walaalkeedna uu xamar jiro abtigeedna abtigeedna uu la joogo ma la guursan karaa
dayib inantaas ayada ah waa in lala xidhiidhaa walaalkeed oo lagala xidhiidhaa meesha uu joogo hadday suuragal noqon weydo in la helo oo la waayo oo si lagu helaa ay adkaato meeshuu raba ha joogo oo ay noqoto wax u dhow in la helaa wax mustaxiila oo laysku dayey oo lagu noogay arrintaas ayadaa markay dhacda ka gadaal abtiga ayaa mahri kara waayo rasuulku waxau xadiis saxiixa ku yidhi walqaalu waarisu man laa waarisa lah abtigu waxau dhaxlaa qofka wax dhaxlay aan lahayn abtigu marka waxau mas-uul ka noqdaa inanta mas-uulkii xagga aabbaheed la waayey ama walaalkeed ama aabbaheed ama dadkii walaayadeeda iska lahaa la waayey waa in la caawilaa marka lagu noogo oo la gaaro heer la cajiso inanta abti ha bixiyo xagga ha lagu wareejiyo si kale in la yeela lama ogola hadda in la yidhahdo maya walaalkii waa fog yahay ani ka guursana mahay laa nikaaxa ilaa biwaliyi washaahiday cadil dadka iskale waa la yaqaan ha laga doono markay suuragal noqon weyda in la hela ka gadaal nacam
haddii uu haddii uu qof alaab intuu soo iibiyey inna uu ka uu ka macaasho arrintaasi rabada miyay soo gelaysaa
macaadka saa'idka culammada qaar waxay ku sheegaan inaan loo baahnayn walaakiin masalada ayadaa xadiid baa ka warramaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida xadiid saxiixa caddaynayo magaalada madiina waxaa ka dhacay sicir baras qala sicru fii cahdi rasuuli illahi al fi lmadiina asxaabta ayaa aada u qaaliyowday waxaa lagu yidhi rasuulka yaa rasuula allahi saqir lana sicirka noo xaday qaybo aan la dhaafi karin ku xaday rasuulku waxau ku jawaabay ina allaha huwa almusaxir alqaabid walbaasid sixirka ilaahdaa xadida marna waasixiya marna cidhiiri ka dhiga dadkana ilaahdaa kala arsuqeha laga tago sala allahu calayh wasalam culimmada fuqahada qaarkood waxay leeyihiin sixirka dawladdu way xadayn kartaa laakiin arrintaas ayadaa dulmi ayaa ku jira aadda alle haddii la yidhaha way xadayn kartaa shuruud badan baa loo baahnaanayaa sixirka alaabta qofku waxu rabo wuu ka macaashi karaa laakiin la dooni maa muslimiinta iyo masaakiinta inuu dhibo xoolahana qofka isagaa iska leh waxaa la doonaya inuu ku iibsado waxuu raalli ku yahay uusanna naxariista ka tegin naxariista in laga tago ummadda lagu xadgudbo lama ogola rabbi ha laga baqo sixirkana gacanta ha kala baxeen nimanka ku shaqadale maaliyadda iyo maamulka duwalka ha u siideeyeen shacabka wax gadanaya amaa sixirka oo la cadeeyo shilin shilin iyo kida kida la yidhaha waa dulmi saydaannimo ah waxuuna rasuulku yidhi waxaan doonayaa an alqa allaha kada walaysa yadlumunii axadun minkum bimadlaba axad adinka idinka mida asagoon wax iga dalbayn oon dhiig iyo xoolo igu lahayn inaan rabbi la kulmaan doonayaa ninka sixirka odhanaya intaa ka badan laguma gadi karo iyo xoolahana waa kontarabaan waa nin cadow ilaahay oo ummaddan xoolahoodan faragelinaya diinta kontarabaan waxay u taqaanaa xaaraanta yacni khamrada zinada qaadka daroodada kuwaasaa kontarabaan la yidhaah wax alla wixii bakti ahay kontarabaan maahan warsado khamro iyo kuwa qaad iyo kuwa balaaye iyo way furan yihiin iyo meelaha yacni khansiirka kulligood xoolihii xalaashayna waxaa la yidhi waa waa waa waa kontarabaan xaggay ka dhacda kida nin islaamnimo sheeganaya soo qabanaya dawlad baa u gudbinaya daalib ilaahay ka furta way ninka nucaasa ha ogaadeen nimanka nucaa ku shaqeeya waa soo qabanaya dawladda ay dirsato qaanuunkaa ilaalinaya qaanuunkaad ilaalinaysaa qaanuun gaal way adina gaal baa tahay la soco sidaa ayadaa fadal
goormo ayay u bannaan tahay dumarku inay rag wadeed ka fasaqaan
fasaqa shayga la yidhaahdo in lagu degdegaa waa mamnuuc culimmaduna waxay sheegeen marada wax la fasaqi karaa inay jirto waxayna mararka wax la fasaqaya ku sheegeen ninku inay u suuragal noqon weydo inantiisa inuu nafaqadeeda bixiyo ayaduna ay dulqaadan weydo inuu isaga tago oo uu ka maqnaado wax u qaba diido marka waxaa la isku hayaa muddada la sugayaa intay la eg tahay fuqahada qaar waxay sheegayaan hal sano qaar waxay sheegayaan lix bilood waxay daliishanayaan xadiis ruqniisa marka la jamiyo xasana laa darara walaa diraar axad yaan la dhibin dhibna lagu amaal marinin xadiidkaa waxay u daliishanayaan culimmada in badan inantu hadday ninka kan u dulqaada kari weyso oo iska maqan yahay nafaqay diido wax u qaba diido waxaa la ogolyahay in la fasaqo laakiin yaa wax fasaqa dawla islaamiya qaali islaamiya ayaa wax fasaqa oo isaga loo sheego ninka raadiya markau ninka wax ka qaba diida ka gadaalla wax fasaqa amaa maanta yaa ku fasaqaya yaasa ka fasaqanaysaa yaasa ku qaba lama ya
diintu maxay ka qabtaa tumidka layska sunanayo gacmaha haddaanan barako ula jeedin
suminta in qof la sumiyo dhibaato kuma sugnaa hadduu yahay qof adiga aada qadaynaysid laakiin in caado laga dhigtaa mamnuuc weeye nusuusta ka ku soo aroortay gacanta nabiga in la sumiyey iyo lugta nabiga culamada muxadisiinta way daciifinayaan liajli haada masaladana waxay leeyihin asalahaan mamnuuc ma ahan ixtiraam haddii loola jeedo qof safar ka soo galay adiga waalidkaaga gaar weeyaan waalidkaaga waad sumi kartaan haweentaaba kuma jirto ilmahabu kuma jiraan dadkaas way sumi karaan waxaa laga hadlayaa laba qofood hadda isu timid waxyaalaha ay dadka qaar yaqaaniin markastoo layskor yimaado maxmax in laysiiyo waxaa u badan hablaha caasiga iyo waxaa waxaa wax kama jiraan weeyaan wax ka jira ma lahan meelay ku yaalliinna ma lahan dadkaa la sheegay ixtiraam ninku markastu aqalkiisa tago tafarada islaantiisa ha ka sumiyo ilmihiisa ha sumiyo nabigaa sameeyey sala allahu caleyh wasalam sida adila saxiixa cadaynayso laakiin sumin kala ma jirto ninka culimada oo la qadaynayo saalixiinta haddaan dhaqan laga dhigan culimmadu way leeyihin waa la sumin karaa adoomar u yimid bas laakiin waa inaan dhaqan laga dhigan ama wa sujuudu ljahala dadka jaahiliinta sujuudooda bayna ayday mashaaikhim culimmada hortooda ay ku sujuudaan ay soo gurguurtaan xaaraamun itifaaqa wa xataa lacalla an yu-addi ila alkufri inay gaalnimo gaarsidana waa la arkaa xaggow kabaha soo dhigano cimaamadow soo dhigano waa soo gurguurano saasabkooda laa yajuusa hada qofkana markaad salaamaysa waa inay caadi u taagan tahay sujuudda qofka bani aadamka loo foororsanayo maya caadi waa inaad u salaamtaa labada gacmood qofka in la isugu daro culimmadu waxay leeyihin waa bidca mana aysan ka dhicin nabiga iyo saxaabadiisa saasay muxadisiinta odhanayaan daliil looma haya gacan qofka ku salaam in la isugu daro labada gacmood sida ninka la yidhaha saaxibu tuxfa tirmidiga culamada saraxay oo kale way inkirayaan daliil ma lahan bay leeyihiin waa dhaqan ay dadku la yimideen marka rabbi ha laga boqo dadka waaweyn ha la qadariyo dadka yaryar ha loo naxariiso ilmahaaga dhafarada ka sumi wanaaji u naxariiso laakiin xadgudubka la iska ilaaliyo nacam
ka waran xijaabka anqawga ka ka waran xijaabka anqawga ka koreeya ee inta kale tarabaadka la gelinayo inanta anqawgeeda xijaabka ka kor marisay waa daalimad nafteeda dulmisay xijaabka waa inuu anqawga ka hooseeya rasuulka ilaahay baa ku yidhi nimanka anqawga marada ka kor mariya amaa dumarka waxuu rasuulku ku yidhi raariciya dhudhun iyo taako iyo wax ka badan salawaatu ullahi wasalaamu calayh salawaadkana waaba laysku haysaa xirashadiisa culamada qaar baa tajbiir ku xakuntay haddii marka la yidhaha way xihan karaan oo dhibaato ma lahan laasim xijaabkaagu waa inuu sharabaadka qarinaya oo aanqowga ka hooseeya inanta xijaabkeeda aanqowga ka kor marinay ragga ayay isku shabahaday lacalla inay soo gasho khatar lacana allahu almutashabihaati min annisaa'i birijaal khatar bay ku sugan tahay naxariista allah ka durjiya dumarka ragga isu ekaysiya halis bay ku sugan tahay muslimaadku ha isilaaliyeen ha loo sheega hana looga digo aanqowga marada ka korayda nimankaa iskale dumarka waajib bay ku tahay maradoodu aanqowga inay ka hoosaydo midda ka kor marisana nafteeda way dulmisay rabbi ha laga boqo afan wax yar laxda
boqorka sacuudiga ma
ka yahay malaha dadka islaamka agtooda amiir maahan ee muslim weeye muslim maahan ee ninka isagaa waa mulxid mu'min maahan ee munaafiq weeye axadka doonaya takriir in la tuso waxa ay ku shaqeeyaan nimankaasina waa la tusi wax alla waxa boqorrada la yidhaahdaa weeye meesha shacab islaamka iyo buyuudi ilaahay baa joogta laakiin nimanka malakiyada ee boqorrada meesha ka taliya waa gaalo is-uruursatay usradooda oo dhanna noocaasa ku socdaan cadowga islaamka ugu horreeya waa ayaga lucbatul afqaan yaa ku cayaara afqaan yaa fasaxay ribada yaa bixiya lacagta lagu xidho muslimiinta yaa bixiya lacagta ay reer galbeedku ku tuntaan yaa dahabka iyo doolarka haddii ugu geeya reega iyo buus iyo baktiga asaga lee soo garanaysaan sidaa darteed ninkaasu nin mujrima weeye ninka amiir u aqoonsan laysa lahum diin waxaan diin leeya ma lahan haddaadan ogeyn waxa uu yahay aan kubareen noo kaalay inagaan kutuseen oo saxeen ninkaan iyo iyo waxa uu yahay waxba ka garan maysaan dad baa waxay u haysaan waa dawaafayo waa sidaa loo hayo maanta u furay sidaa war ninkaa ma taqaana wuxuu yahay marka misaalan sacuudigu waxay yidhahdeen waxaan aada u jecelnahay maxamed cabdilwahaab maxamed cabdilwahaab hadalladuu yidhi waxaa ka mid a gaalada oo loo kaalmeeyo oo garab la siiyo oo la kaalmaysaa waa diintaa looga baxa waana nawaaqidul islaam way sheeganayaan oo waan jeclayna yidhi kulligooda maalin hore gaalnimo ku xakumay haye ma aha nimanka niman islaama allana waxau qur-aanka ku yidhi walaw kaanuu yu'minuuna billahi wannabiyi wamaa unzila ilayh maatakaduuhum awliyaa low ay alle iyo qur'aanka iyo nabiga rumaysnaan lahaayeen awliye kama dhigteen gaalada jasiiratu carab nabigu muxuu yidhi laba diinood waa ka xaaraan ee gaalada iyo nasaarada iyo masiixiyada ka saara waa loogu soo yeero